imaa fi lbaxri wa ima alaa yaqrib kolkaynu hadalkaan idhahnay wax bal hadda u fiirso waa maanicu lkhuluwiyo waa maanicu lkhuluwiyo muxuu yidhi sheekhu tusaaluhu muxuu ahaa maanicu jamcin aw khuluwin khuluwigeega unbuu diidayaa hadda way kulmi karaane la soco labadooduba way kulmi karaan zaydun imaa fi lbaxri wa imaa allaa yaqriqa inuu badda ku jiro iyo inuuna qarqoomin kolka tusaalaha haddaan soo qaato waxaa laga yaabaa inay kulmaan ay labaduba run noqdaan labaduba run bay noqonayaanoo baddana uu ku jiraa mana qarqoomin mayna labadiiba run noqonin labadiiba run bay noqdeen laakiin tusaalaha waa yar diidanahay meel baan ku diidanahay tusaale kaleaan doonayaa oo kaa aan ahayn tusaale aan kaa ahayn inuu maaniculkhuluwiga inoo keeno ayaan doonayaa tusaale ahaan waxa weeyaan haadaa imaa abyad wa imaa hayru labyad saa ma idin yidhi maaniculkhuluwiga markuu idin tusaalaynayay sax weeyaan haadaa imaa hayru labyad wa imaa hayru lswad saasaan doonayaa imaa hayru labyad wa imaa hayru lswad saasaan doonayaa shaygani inuu abyad hayrkii yahay iyo inuu aswad hayrkii yahay labadaa waa mid un waa maanicu lkhuluwi kolkaa haadaa imaa hayru labyad wa imaa hayru lswad waa maanicu lkhuluwi labadaa lama wada waayi karo hadda eeg kanaan farta ku fiiqaya haadaa imaa hayru abyad wa imaa hayru lswad labadaa maa la wada waayi karaa hayrulabyad iyo hayrlaswadba muu noqon karaa may hadduu hayrulabyad noqdo muxuu noqday dee aswad buu noqday oo hayrulabyad dee iminka bal shay kaste fartaada ku fiiq bal hadda wax kasta bal isoo eeg hadalkaa un aniga igu dheh haadaa imaa hayrulabyad wa imaa hayrlaswad labada maa la wada waayi karaa de amaa hayrulabyad un baan ahay amaa hayrlaswad un baan ahay eeg maaniculkhuluwi labadaa lama wada waayi karo labadaasi meesha kama wada bixi karaan bal hadda masaajidka siya gidaarkiisa haadaa imaa hayrulabyad wa imaa hayrlaswad iminka waa hayrulabyad halkani saw maaha halkani mayna hayrulabyad ahayn runti ganacsi maynu hayrulabyad ahayn kaa sarana muna hayrlaswad ahayn shay kasta eeg waa maaniculkhuluwiyo labadan cibaaro midkoodunbaa meesha yaalla labadan midkoodunbaa meesha kolkaa maaniculkhuluwiyo labaduba ma wada irtifaacmi karaan sidii kii aan marka dhawey soo maraynay imaa abyad wa imaa maxaynu lahayn marka dhaweyd imaa abyad wa imaa aswad soo mahayn markii dhaweyd labaduba soo ma wada rafcoomayn haddaan kan farta ku fiiqoon idhaa imaa abyad wa imaa aswad ka war labadiiba mayna irtifaacmin taasi maaniculjamac bay ahaydoo runun bayna wada noqonayn bay ahaydo way wada irtifaacmi karaan laakiin iminka tani ma wada irtifaacmi karaan weeyaan mid baa meesha ayaa la helaya marley waa in mid meesha u yaallo imaa hayru laswad wa imaa hayru abyad muxuu ka yimaadaa qaacidadiisu waa maxay ba joogay waa shayga eeg hadda shay iyo naqiilkiisa wax ka caamsan shayga markii dhaweyd maxaynu nidhi shay iyo naqiilkii wax ka khaasan baynu nidhi halkii hore tanina waxay ka timaadaa shayga iyo naqiidkiisa wax ka caamsan markaan hayrulabyad idhaa hayrulabyad naqiidkiisa ma garanaysaa abyad weeyaan dee eeg hayrulabyad naqiidkii waa abyad halkii aan abyad ka odhan lahaa unbaan hayrulaswad idhi hayrulaswad miyuuna abyadka kaka khaasanan ka caamsanayn waayo hayrulaswadkii waxaa soo hoosgelaya axmarkii iyo abyadkii iyo wax badan haddaan abyadun odhan lahaa axmarku iga bixi lahaa laakiin kolkaan hayrulaswad idhi iminka axmarkii baa ii soo gelaya kolkaa naqiilkii wuu ka caamsan yahay sheekh naqiidkii wuu ka caamsan yahay haadaa imaa hayruabyad wa imaa hayrulaswad shay iyo naqiidkii wax ka caamsan baa meel la iskugu keenaa kolkaa maanicu khuluwi wax la yidhaha baa ka soo baxa aw humaa labadaa in la manciyaana way dhici kartaa labadoodaba inayna la manciyaa labada la manciyaya maad garanaysaa waa maaniculjamac oo labadaasi meel iskuguma iman karaan waa maaniculjamac oo labadani meel iskuguma iman karaan waana maaniculkhuluwi oo labadaa lama wada waayi karo midunbaa jooga eeg labadaasi mana wada joogaan mana wada maqnaadaane midunbaa jooga waynu fahnay soo maaha tusaaluhu waa maxay waxaan idhi haadaa imaa aswad wa imaa abyad cafwan haadaa imaa aswad wa imaa hayru aswad baan idhi imaa aswad wa imaa hayru aswad kolkaa haddaan idhaha imaa aswad wa imaa hayru aswad haddaan idhaahdo dee ma kulmi karaan oo aswad iyo hayrulaswad meel may ku kulmi karaan aswad iyo hayrulaswad meel may iskugu iman karaan waa maya shay aswadna a hayrulaswadna ah maa la heli karaa dee hayrkan adaad arkaysaa waa aswad haddana waa hayrulaswad ma dhacayso meel waa maanicu jamcin waana maaniculkhuluwi oo haddaad tidhaha waa aswad haddana aan idhaha hayrulaswadna meesha aan keeno dee didkumay kulmaan ama naqidaynkumay kulmaan aswad iyo hayrulaswad labadaasina meel iskuma wada raaci karaan oo ma wada irtifaacmi karaan kani xagguu ka yimaadaa qaacidadani shay iyo naqiilkii bay ka yimaadeen shay iyo naqiidkii eeg tii u horreysay ee maanicul maaniculjamaca ahayd maxay ka imanaysay shay iyo naqiidkii wax ka khaasan maaniculkhuluwiguna maxay ka imanaysay shay iyo naqiidkii wax ka caamsan tan kale ee labadaba man maaniculjamac waa maaniculkhuluwiduna maxay ka imanaysaa shay iyo naqiidkii uun kolka abyad markaan idhaha naqiidkii muxuu noqonayaa hayrulabyad eeg hadda tusaalooyinka iska ilaaliya haadaa ima abyad wa ima hayrulaswad baynu markii dhaweyd soo maraynay eg ima abyad wa ima hayrulaswad marna waxaan soo maraynay ima abyad wa ima aswadna waan soo marnay iminkana maxaynu taaganaha ima abyad wa ima hayrulabyad ima abyad wa ima hayrulabyad baan iminka taaganahay tanaan doonaya waa ima abyad wa ima hayrulabyad ima abyad waa abyad un sheegani ow hayrulabyad ama abyad hayrkii weeyaan waa maanicuhumaa ayaa abyad iyo hayrulabyad tusaalaha hadduu iskaga keensayo dhex noqnoqdo ta kan dambuun qaado ima abyad wa ima hayrulabyad waa shay iyo naqiidkii kolkaa maanicu khuluwin wa jamcin baa loo yaqaanaa aqsaamuhaa qaybaheegu alaaatun saddex weeyaane faltuclaman ha la ogaado maanicu jamcin mid maaniculjamc baa la yidhaha wakhuluw aw khuluwin midna maaniculkhuluwi baa la yidhaha aw humaa midna maanic labadoodaba way manciyaysaa wa huwa alxaqiiqiyu kan dambe unba xaqiiqiya alakhasu isagaana khaas ah ee faclaman sidaa ogow kan labadaba manciyayaa asala buu ku yidhi sheekh jamaca iyo khuluwigaba ka manciyaya kaasaa asal ah kaasaa xaqiiqiya buu ku yidhi
فصل في التناقض تناقض خلف القضيتين في كيفية صدق واحد أمر كفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله وإن تكن محصورة بالسور فانقض بالضد سورها المذكور وإن تكن موجبة كلية نقيضها صالبة جزئية وإن تكن صليبة كلية نقيضها موجبة جزئية فصل في العكس المستوي العكس قلب العكس قلب العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد ومثلها المهملة سلبية لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بطابع وليس في مرتب بالوضع بسم الله الرحمن الرحيم فصل في التناقض تناقض كي بدون يا شيخ وينو كهضلو تناقض كي سقات الماما يو تعريفنا وقضية وحي ليلاي النقاني قضية كلاء كسو هرشيدة اي تناقض ككو سمينيسا تناقض تناقض ويان khulfu lqadiyatayni labada qadiyo oo iskhilaafaa fii kayfin kayfka isku khilaafaa wuxuu yidhi tanaaqudku waa khulfu lqadiyatayn laba qadiyo oo iskhilaafa qadiyaddu waa maxay sow khabar oo kale ma ahayn sow ma ahayn kalaamka murakabka ee taamka ah sow ma ahayn qadiyaddu haddaba laba qadiyadood markay iskhilaafaan welibana ay isku khilaafaan fii kayfin kayfka ay isku khilaafaan welibana midkoodna ay run noqoto midkoodna ay been noqoto ayaa la odhanayaa halkan waxa yaalla maxay tanaaqud haddaba khulfu lqadiyatayn maxaa inaga baxay khulfu lmufradayn ka warran ama khulfu linshaa'ayn ka warran laba mufrad hadday iskhilaafaan zaydun laa zayd zaydun laa zayd mayna iskhilaafsanayn oo midna waa dee kayfkay isku khilaafsan yihiinoo kayfkan waxaa loo jeedaa waa salbi iyo iijaab salbigiiyo iijaabkaa kayfka la yidhaahdaa kolkaa zaydun laa zayd zaydun muna musbad ahayn ama iijaab muna ahayn laa zaydna muna manfi ahayn kayfkiiba isku khilaafeen waana mufrad ma tanaaqud baa la odhanayaa hadalkaasi wuu istanaaqudayaa ma la odhanayaa zaydun laa zayd waa maya tanaaqud ma aha khulfu lqadiyatayn weeyaan tanaaqudku kolkaa zaydun laa zayd waaba mufrad qadiyad maaha fii kayfin buu yidhi kayfka waa inay isku khilaafaanoo midna uu manfi noqdo midna uu muhbat noqdo kayfka markay isku khilaafayaan maxaa inaga baxay hadday kamka isku khilaafaan kamku waa suurkii bacdigiiyo kulliga ahaa kullu insaanin xayawaanun iyo haddaan idhaha kullu insaanin xayawaanun iyo ba iyo bacdu linsaani xayawaanun iminka labadaa qadiyadood waa khulfu lqadiyatayn laakiin fii kayfin maahee fii kam weeyaan kolkaana tanaaqud lagu tilmaami maayo wa sidqu waaxidin amrun qufi buu yidhi midkoodna run ha noqoto midkoodna been ha noqoto hadday ka warran labadiiba run wada noqdaan ama labadiiba ay been wada noqdaan taana la odhan maayo maxay tanaaqud baa meesha yaalla tanaaqudun tanaaqud weeyi khulfulqadiyatayni labada qadiyo oo iskhilaafa fii kayfin kayfka isku khilaafaa waa salbigii iyo nafyiga kayfkaasi wasidqu waaxidin midkood runnimadiisuna amrun amar weeyaan qufya la raacay oo waajiba waa amar mutabaca buu kule inay mid run noqoto midna been ay noqotaa haddaba qadaayaadkiisa u garan maysid qaabka tanaaqudka uga imanayaa lagu sheegaya fa in takun hadday tahay qadiyaddu shaksiyatan shaksiyo hadday tahay aw muhmalatan ama muhmalo ay tahay fa naqduhaa marka naqdiga lagu samaynayaa bilkayfi kayfka an tubadilahu inaad beddesho weeyaan naqdigeegu waa maxay waa inaad kayfka beddesho buu ku leeyahay kayfku muxuu ahaa kayfku waa maxay baynu soo nidhi waa salbiga iyo iijaabka sow maahayn waa nafyiga iyo isbaatkaa kayf la yidhaahdaa hadday qadiyadu muhmalo tahay ama ay shaksiyo tahay kayfka unbaad beddelaysaa wax kalood samaynaysaa ma jiro oo tusaale ahaan waa maxay bal shaksiyadda soo qaad haddaan soo qaato iminka shaksiyo waxay noqonaysaa shaksiyadaasi zaydun kaatibun kolkaan doonayo inaan haddaba naqdi ku sameeyo ama aan naqiidkeegii sheego waxaan odhanayaa zaydun laysa bikaatibin zaydun laysa bikaatibin saaun baan ugu dhawaaqayaa zaydun laysa bikaatibin haddaba zaydun kaatibun iyo zaydun laysa bikaatibin labadaa qadiyadood markaynu isbarbar dhigno keliya kayfka unbay ku kala duwan yihiin meel kaley ku kala duwan yihiin ma jiro midkoodna waa run midkoodna waa been oo haddaan idhaha zaydun kaatibun iyo haddaan idhaha zaydun laysa bikaatibin dee ninkani ama waxbuu qoraa ama waxma qora sow maaha dee midunbaa runa ta kalena waa been wasidqu waaxidin amrun qufi waa kayna leh fa in takun hadday tahay qadiyaddu shaksiyatan shaksiyo hadday tahay aw muhmalatan amaa muhmalo hadday tahay fa naqduhaa naqdigeegu bilkayfi kayfka an tubadilahu inaad beddesho weeyaan kayfkunbaad beddelaysaa shaksiyadiiyo maxay iyo muhmalada alinsaanu xayawaanun sead odhanaysaa kolkaad naqiidkeyga sheegaysid alinsaanu xayawaanun naqiidkeygu wuxuu noqonayaa alinsaanu laysa bixayawaanin alinsaan laysa bixayawaanin saasuu sheekhani qabaa waad aragtaana qaabku noocuu yahay labuu iminka inooga baxay wa in takun haddii ay tahay maxsuuratan mid lagu xasriyey bisuuri suur haddii lagu xasriyey waa kulli iyo juziye ma garanaysaa kulliya juziye fanqud waxaad naqiid uga dhigtaa bididdi suurihaa suurkeega didkii suurkii almadkuuri sheegnaa suurkeega sheegan wax ka soo hor jeeda unbaad naqiidkeyga ka dhigaysaa tusaaluhu waa maxay isagaa sheegayo wa in takun muujabatan kuliya tusaale ahaan muujabo kuliyaah ayaa meesha taalla muujabo kuliyaah ayaa meesha taalla haddaad aragto muujabo kuliyaah naqiiduhaa ka naqiidka u ihi saalibatun juziya waa saalibo juziyeah kullu insaanin xayawaanun maxaan idhi halkaa kullu insaanin xayawaanun insaan kastiba waa maxay waa xayawaan sow maaha saalibo juziyaah unbaad meesha keenaysaa bacdu linsaani laysa bixayawaanin bacdu linsaan laysa bixayawaanin insaanka berhkii ma aha xayawaan baan odhanaya bacdu linsaani laysa bixayawaanin oo kolkaasoo ta tan dambe been ah dee kullu insaanin xayawaanun tiibaa run ah tanna waa inay been noqoto waa kayna yidhi wasidqu waaxidin amrun qufi midunbaa runta looga baahan yahay haddaad aragto naqiildooyinka beenna ma wada noqdaan runna ma wada noqdaan midna waa been midna waa run mar kaste hadda u fiirso kullu insaanin xayawaanun waa run naqiidkeygu muxuu noqonayaa bacdu linsaani laysa bixayawaanin waaba beentii wa in takun haddii ay tahay qadiyaddu muujabatan kuliyatan muujabo kuliye ah hadday tahay naqiiduhaa waxa naqiidkeegiihi saalibatun jus'iyatun waa saalibo jus'iyeah xaggan salbigu kayfkii weeyaan jus'iyadana waa kii ina yidhi fanqud bididdi suurihaa kolkaa iyadu kuliyay ahayde jus'iyadde waa in suurka laga dhigo jusiya laga dhigaya wain takun haddii ay tahay buu yidhi saalibatan kuliya saalibo kuliyeah haddii ay tahayna oo saalibo kuliyeah meesha aynu ku sheegno naqiiduhaa naqiidkeegu muujabatun juziya kolkaa waa in saalibo kuliyaha sow maaha kayfkaa la bedelayo salbigii maxaa laga dhigi iijaab muujabaa laga dhigaya kamkana waa la bedeliyo kuliyadii maxaa laga dhigi juziya laga dhigaya wain takun saalibatan kuliya saalibo kuliyeah hadday tahay naqiiduhaa waxa naqiidka u ihi muujabatun juziya waa muujabo juziye ah oo tusaaluhu waa maxay waxaan idhi tusaale ahaan laa shaya min alinsaani bixajarin laa shaya min alinsaan bixajarin saalibo kuliyaa sow maaha kolkaa waxaan doonayaa muujabo juziye ah laa shaya min alinsaani bixajarin baan idhi waa inaan idhaahdo haddaba eg bacdu اlinsaani xajarun bacdu اlinsaani xajarun salbigii maanan iijaab u bedelin kamkii kulliga ahaana maanan juz oo bacdiya u bedelin kolkaa bacdu اlinsaani xajarun insaanka badhka tirsan ayaa dhagax ah oo sawta been ah dee tii horaa run ahayd oo wa sidqu waaxidin amrun qufi mid uun baa run noqonaysa ta kalena waa been naqiidooyinku runna ma wada noqdaan beenna ma wada noqdaan laa shaya min alinsaani bixajar imika laa shaya min alinsaani bixajar mayna run ahayn dee bacdu linsaani xajarun waa inay been noqoto waa naqiidkeegiiye halkaa ayuu sheekhu inoogu dhameeyey casharkii tanaaqudka ahaa waana waana xugum muhim a weeyaan markii loo nisbeeyo qadiyadda qadiyadda markii loo nisbeeyo tanaaqudku tacriif kooban buu inaga siiyey muxtarazaadiisiina aynu sharaxnay oo mufrad laba mufrad hadday kayfka isku khilaafaan dee lama odhanayo baynu nidhi khulfulqadiyatayn buu ina yidhi laba inshi hadday iskhilaafaan lama odhanayo khulfulqadiyatayn buu ina yidhi inshiyo mufrad hadday iskhilaafaan lama odhanayo khulfulqadiyatayn buu ina yidhi haddii ay qadiyad iyo mufrad iskhilaafaan lama odhanayo waa tanaaqud oo khulfulqadiyatayn buu ina yidhi haddii qadiyad iyo insha ay iskhilaafaan lama odhanayo waxa weeyaan tanaaqud oo khulfulqadiyatayn buu ina yidhi waxaasoo dhaniba khulfulqadiyatayn bay kaaga baxeen markuu tilmaamaya khulfulqadiyatayn waa ka yidhi fii kayfin buu yidhi e ka warran fii kayfin maxaa kaaga baxaya hadday kamka isku khilaafaan kamka hadday isku khilaafaan ma waxaa la odhanayaa waxa weeye meesha tanaaqud baa yaalla kullu insaanin xayawaanun iyo bacdu linsaani xayawaanun ma tanaaqud bay isku yihiin ma naqiid bay isku yihiin labadiiba waa rune naqiid iskuma aha oo maxay isku khilaafeen kamka isku khilaafeen kamku waa maxay waa suurka juz'igaa ama kulliga ah haddaad ka maqasho waa suurka ama kulligaa ama juzigaa kam loo yaqaana kolkaa kullu insaanin xayawaanun iyo bacdu linsaani xayawaanun labaduba waa rundee kolkaa fii kayfin wa sidqu waaxidin amrun qufi buu ina yidhi midna run ha noqoto midna been ha noqoto mid maxaa loo baahan yahay inay noqoto run midna maxaa loo baahan yahay inay noqoto been kolka haddaba labada qadiyado mar kastood aragtid laba qadiyadood oo naqiid isku ah midna waa runun midna waa beenun haddaba xamliyadii baan soo qaadanay oo sheekhu iyaduunbuu ka shaqaynayaayo ta kale waxaa loogu tagaa kitaabta mudawalaadkaa laga helaaye xamliyadu sow sideed ma ahayn sideed sow kama koobnayn sideeddaa unbaa naqiidkooga lagu sheegayaa sideeddaa mid kaste naqiidkeegii sideeddaa haddii ay shaksiyo tahay shaksiye hadday tahay qadiyadan meesha taalla hadday shaksiyo tahay kayfkuunbaa la bedelaa markaad naqiidkeega doonaysid kayfkuun bedel kayfku waa maxay waa nafyigii uun iijaab ka dhig hadday dee saaliba ahayd hadday muujabo ahaydna iijaabkiiun salbi u bedel bes wax kale ha samaynin zaydun qaa'imun iminka sow qadiyo maaha shaksiye ah sow shaksiye maaha zaydun qaa'imun naqiidkeega maxaan ka dhigaa dee nafyi uun geli zaydun laysa biqaa'imin dee mid baa runa midna waa been zaydun qaa'imun iyo zaydun laysa biqaa'imin mar lay haddaynu nidhaa maxamed wuu taagan yihi maxamed ma taagno dee midun baa beena midna waa run waayo waa naqiidayno runna ma wada noqon karaan beenna ma wada noqon karaan maxamedkani ama u taagan yihuun ama ma taagno iminka aniga bal haddaygu tadbiiqi muxamedun jaalisun iyo muxamedun laysa bijaalisin mayna midina run ahayn midina been ahayn kolka waa iyadaa wax kale ku samayn mayside waxaad ku samaynaysaa maxay intaa unbaad ku samaynaysaa muxamedun jaalisun iyo muxamedun laysa bijaalisin waynu fahnaan u malaynayaa shaksiyadiiso maynaan fahmin labadeediiba muhmeladii baa inoo timid sow maaha sheekuna kolkuu ka hadlayay wuxuu yidhi fain takun shaksiyatan aw muhmala fanaqduhaa bilkayfi an tubadila kayfka un baad bedelaysaa shaksiyadda muhmeladii baa kuu timid sow maaha muhmeladana waa sida shaksiyadda oo kayfkuun bedel oo maxaad odhanaysaa alinsaanu xayawaanun sow muhmelo maaha kayfkuun bedel alinsaan laysa bixayawaanin mayna midna run ahayn midna been alinsaanu xayawaanun waa runtii alinsaan laysa bixayawaaninna waa maxay waa beentii kolkaa sheekhu shaksiyadda iyo muhmalada wuxuu yidhi fanaqduhaa bilkayfi an tubadila kayfkun baa loo bahan yahay inaad bedeshid laakiin waxaynu leenahay xagga shaksiyadda waa sawaab sidaa uu sheekhu sheegay laakiin xagga muhmalada markuu yidhi fanaqduhaa bilkayfi an tubadila ma waafaqsaninoo culimadu mayna waafaqin culimadii manaaada jumhuurulmanaaiquu ku khilaafay kelmadda waayo isaga laftarkiisana markaynu cagsiga gaadhno wuxuynu odhan doonaa wamiluha almuhmalatu salbiya linahaa fii quwati ljuziya liannahaa fii quwati ljuz'iyadaas dambe ayuu jumhuurta culimada ku waafaqay haddaba waa cashir kale kolkaa waxaa loo baahnaa halkan uu muhmaladayna yidhi kayfkun baa la bedelaa inuu yidhaahdo muhmaladu fii quwati ljuziya qabtaa siduu halkaa dambe ku sheegayo culimmadu saasay qabaan oo muhmaladan sheekhu sidan uu tilmaamay uu leeyahay fanaqduhaa bilkayfi an tubadila waa juziye uun kolkaa juz'iyada muujabada ah maxaa naqiid u ah جزئيه موجبه maxana qeyd u ah saaliba kulliye amaha saaliba kulliye adina qeydkagu noqonaysa hadaba al insanu hayawanun eeg al insanu hayawanun somaha eeg waa inay kulliye horta ka dhigo kadibna aan salbi ku sameeyo kullu insanin laysa bihayawanin kullu insanin laysa bihayawanin al insanu hayawan wa muhmale muhmaladan kayfka kaliya bedeli maaye intaan kayfka bedelo oon salbi meesha keeno ama ijaab aan keeno ayaan haddana kamka bedeliyo kulliye ka dhigaya kulliye saaliba ah ama saaliba kulliye ah ayaan ka dhigaya al insanu hayawanun kullu insanin laysa bihayawanin waynu fahnaanu malaynaya sheekha intaa yar waynu ku qabsanay beydka labaad fanaqduha bil kayfi an tubdilada xagga shakhsiyada run buu ka sheegay oo fainta kun shakhsiyatan aw muhmala buu yidhi ma ogtahay shakhsiyada waa sawaab muhmaladana jumhuurtii manaatiqadu khilaafay oo muhmaladu quwatuljuziya ay qabtaay oo juziyada waxa waxa naqiidkeegu yahay unbuu iyadana noqonaya afar baa halkaa inaga baxay sow maaha shakhsiyada labadeedii iyo muhmalada labadeedii afar miyayna halkaa inaga bixin waxa suur kale waxa hadduu suurba leeyahay waa afar baa soo hadhay sow maahayn kuliyadiiyo dee muujabiye iyo iyo saaliba ah iyo juz'iyadii oo muujabiye saaliba afartaasi soo ma soo harin afartuba suur bay leeyihiin sow maaha wuxuu ku yidhi wa in takun hadday tahay maxsuuratan mid la koobay bisuuri suur lagu koobay fanqud waxaad naqiid uga dhigtaa bididi suurihaa suurkeega waxa ka soo horjeeda almadkuuri ee la sheegay suurkeega waxa ka soo horjeeda didka u a-uun suurkeegu hadduu kulli yahay maxaa suurka laga dhigayaa juzi suurkeegu hadduu juzi yahayna maxaa laga dhigayaa kulli maxaad horey u soo ogaatay suurkan la bedelaya waa kamka eh kayfi in la bedelayana soomadan soo ogaan waan soo ogaanay haddaba bal muujabo kulliye a meesha keen kullu insaanin kullu insaanin xayawaanun kullu insaanin xayawaan mayna muujabo kulliye ahayn eeg waa in marle horta nafyi la keeno oo saaliba laga dhigo naqiidkayga markaan raadinayo haddana kulligii aan bacdi ka dhigo bacdu linsaan laysa bixayawaanin kolka kullu insaanin xayawaanu naqiidkaygu waxa weeye bacdu linsaan laysa bixayawaanin midna waa run midna waa been wa in takun hadday tahay buu ku yidhi muujabatan kuliyatan hadday tahay naqiiduhaa naqiidkeegu saalibatun juziya waa saalibo juziyeah ka waran haddii ay tahay iminka muujabo kuliyeah buu ina yidhi muujabo juziyeah ka warran kama hadline baabuliktife weeyaan dee muujabo kuliyeah unbuu ina yidhi saalibo juziyeah weeye naqiidkeeguye bal bal saalibo waxaad ka warrantaa muujabo juziyeah muujabo juziya muu ka hadlayba muujabada juz'iyada ah maxaynu ka dhignay naqiidkeega horta muujabka maynaan nafyi saalib ka dhigaynin juz'iyadana maxaanu bedelaynaa kulliye maaha saalibo kulliye ah weeyaan dee bacdu linsaani eg bacdu alxayawaani insaanun bacdu alxayawaani insaanun mayna muujabo juz'iye ahayn bacdu alxayawaani insaanun sow runna maaha bacdu alxayawaani insaanun kolkaas saalibo kulliye ah ayuu naqiidkeegu noqonayaa saalibo kulliye ah oo tusaale ahaan waa maxay saalibada kuliyadee naqiidka u ihi waa inaan idhaahdo kullu insaanin laysa bixayawaanin kullu insaanin laysa bixayawaanin waynu fahnay sow maaha wain takun hadday tahay muujabatan muujabo kuliyatan kuliyaa naqiiduhaa naqiidkeegu saalibatun saalibo weeyaan juz'iyatun oo juziyeah cagsiguna waa noocaasoo kale muujabada juz'iyadiina waa saalibo kuliyeah unde wain takun hadday tahay saalibatan kuliyatan saalibo kuliyeah hadday tahay saaliba kuliye ah hadday noqotona naqiiduhaa naqiidkaygu muujabatun juziya weeyaan laa shaya min alinsaani bixajarin naqiidkaygu muxuu noqonayaa laa shaya min alinsaani bixajarin bacdu linsaani xajarun weeyaan de bacdu linsaani xajarun kaasuu naqiidkaygu noqonaya saalibo kuliye ah buu inoo sheegay saalibo juziyaa ka warrama wuu ka aamusay sow maaha saalibo juziyaana muxuu noqonayaa naqiidkaygu saalibo juziyaa bal ka warrama saalibada juziyada naqiidkaygii saalibo juziyaa waad garanaysiin waa adigoo yidhaahda bacdu alxayawaan laysa biinsaanin armaynan run ahayn kolkaa bacdu alxayawaani laysa biinsaan haddaan idhaa xayawaanka bedhkiidee dad maaha waa runoo xooluhuma dadba waa xayawaane bacdu alxayawaani laysa biinsaan waa saalibo juziyeah kolkaa waa inaan maxay u bedelo muujabo kuliyeah baan u bedelayaa ya may bacdu alxayawaani insaanun baan laysa biinsaanin bacdu alxayawaan laysa biinsaanin بعض الحيوان ليس بإنسان معتصم شيء اك بعض الحيوان إنسان ليس بإنسان شكرا وانت كل حيوان إنسان وانا دي تي بين تاهي تي بين تاهي دويا هل كاسي انو كغا سو بخني تناقض كو هل كاسي انو كغا بخني تناقض دنبو كو يمنيا ما جيرو واينا تناقض كان اسكا يلاليسيد سببتا علماء تناقض كو كلفتي ما وقتهي marka adilada la gaadho shaygan markaa daliilkiisa doonaysid waxaa laga yaabaa inaad daliilkiisa toos u keeni kari weydid ama shay marka kolkaad radinaysid kanaad radin kari waayeysaa shay baa damacday inaad ummadda u sheegtid wax jira inuu yahay waad sugi kari weyday naqiidkiisaa la raadsadaa kolkaasaa naqiidkiisaa la sugaa haddii naqiidkiisa aad baadil ka dhigto shaygani muxuu noqonayaa haddii naqiidkiisii beenaad ka soo dhigto shaygani muxuu noqonayaa run buu noqonaya haddii naqiidkiisa aad run ka dhigtana shaygani muxuu noqonaya been buu noqonaya waayo labada naqiil beenna ma wada noqdaan runna ma wada noqdaan haddaad shaygan run ka dhigi kari weydid ood shaygan daliilu keeni kari weydid shayga ka soo hor jeeda ayaa daliiloo keenaa kaa ka soo hor jeeda markaad daliilka u keentid haddii kaa ka soo hor jeeda aad xaq ka dhigto kanaa baatil ah haddaad kaa ka soo hor jeeda baatil ka dhigtana kanaa xaq ah kolba kaa daliilkaad u heshid unba kana dee laba naqiil ma runna ma wada noqonayaan beenna ma wada noqonayaan nimcaan wuu taagan yahay iyo nimcaan ma taagno run may wada noqon karaan ya daqiiqad qudha nimcaan wuu taagan yahay ma taagno labadaa hadal run may wada noqon karaan been may wada noqon karaan marley midna waa run midna waa been kolkaa waa qadaayaadka axkaamtooda weeyaan tanaaqudkani tanaaqudku waa qadiyada axkaamteeda waana baab muhim ah weeyaan ruuxu inuu fahmaa waayo culimmadu meelo badan bay daliilo u keenaan iminka kelmada aadan fahmaynin sawaab inay yihiin iyo in kale unbaa naqiidkooga dambe la raadiyaa waxaad is leedahay shaksiyada kayfkunbaa la bedelay muhmaladana dee fii quwati ljuزiyay qabaan culimadan manaatiqadu sheekhuna kayfkunbuu bedelay kuliyada laakiin juz'iyaynu u raadsanay juz'iyadiina kuliyaynu u raadsanay oo kuliyadana maa kuliye un naqiidkeega laga dhigo saalibadana maa juz'iyadana maa juziye un laga dhigo naqiidkeega caqligu muna saa keenaynin kuliyada in maxay laga dhigo eeg muujabada kuliyadaa maxaynu naqiidkeega ka dhignay saalibo juziyaa soo maahayn maxaynu juska ka doonay maynu kulligii u naqiid iskaga dhigno eeg sababtaan kulliga naqiidil iskaga dhigayn run bay wada noqon karaan run ay wada noqon karaan kullu insaan ee kullu xayawaanin eeg run way wada noqon karaan waa fii bacdi alamaakin beenna way wada noqon karaan fii bacdi alamaakin oo tusaale ahaan kullu xayawaanin insaanun waa muujabo soo maaha ma runbaa mise waa been kullu xayawaanin insaanun mayna been ahayn haddii aynu naqiidkeega muuj kuliyadannuunan ka dhigno saaliba ah oon kam kayfku bedelno oo nidhaa kullu xayawaanin laysa biinsaanin muna iyaduna beenun ahayn xayawanka wax insaan hiba ma jiro labadiiba been bay isla noqdeen kolka waxaa loo raadsanayaa juziyaa loo raadsaday si ay midna run u noqoto midna ay been u noqoto waayo naqiidooyinkaasaa lagu yaqaanay dee annaqiidaan laa yartaficaan walaa yajtamicaan waa qaacido kuliyaa naqiidaanku irtifaacna ma wada sameeyaan ijtimaacna ma wada sameeyaan waxaan u malaynayaa waxaad is leedahay tanaaqudka iyo cagsiga sababta loo kala horraysiiyey waa maxay labaduba waa xukum qadiyadu lahayd soo maahayn sababta loo kala horraysiiyey tanaaqudku wuxuu galaa dhammaan qadaayaadka u galaa oo qadiyad kaste tanaaqud way leedahay qadiyad kastaaba tanaaqud way leedahay laakiin cagsigu ma galo qadiyad kaste cagsigeega keen lagu odhan maayo waxa kale ku kala duwan yihiin tanaaqudkan iyo cagsigani tanaaqudku waxa weeye labadan qadiyadan oo oo qadiyada naqiidka u ihi ay ama run noqonayso amaa been kolkaa naqiidooyinkan midbaa labadan qadiyadood midbaa run ah midna waa been soo saa maaha laakiin cagsiga ma garanaysaa labaduba run bay isla noqonayaan intaasay ku kala duwan yihiin isagana labada shayba waa inay run isla noqdaan ayaa loo baahanya cagsiga marka la tegayo mackuuska haddaad qadiyaddan runnimadeeda fahmi weydid kolkaa cagsigeegaad raadsanaysaa cagsigeegaasi hadduu run noqdo tanna run bay noqoni cagsigeegaasi hadduu baatil noqdana tanna baatil buu noqoni xaggaas iyadana laga baray adilada soo socota iyo baraahiinta markaynu gaadho ad arki doontiin shakliga koobaad isagana lagugu soo xawaalaynaya waxaa lagu odhanayaa bal qadiyaddaa ka warran baa lagu odhanaya naqiidkeegii ama cagsigeegii halkaa waxaynu kaga baxnay tanaaqudkii faslun fi lcagsi almustawi cagsiga cagsilmustawiga loo yaqaano ayuu halkan sheekhu ku sharxayaa cagsulmustawi ma garanaysaa waxaa ka soo hor jeeda cagsu naqidcaqdulmukhaalif iyo caqdulmuwaafiq baa ka soo hor jeeda cagsulmukhaalif iyo cagsulmuwaafiq baa ka soo hor jeeda cagsu naqiidilmukhaalif iyo cagsu naqiidilmukhaalif naqiidka marmar baa la yskaga tagaa oo cagsulmukhaalif iyo cagsulmuwaafiq un la iska yidhahdaa sheekhu kama hadlayo cagsulmuwaafiqa kama hadlayo cagsulmukhaalifka wuxuu ka hadlayaa un cagsulmustawi cagsulmustawi maxaa loo yaqaanaa alcagsu cagsigu qalbu jus'ay alqadiya qadiyada labadeeda jus oo la kala bedelo weeyaan maca baqaa'i sidqi runtuna iyaday baaqi tahay iyo walkayfiyati kayfiyadu iyo walkami kamkuba wuxuu yidhi cagsiga haddaad doonaysid waa in qadiyadda labadeeda jusun la kala hormariyo labada jus ee qad- cag- ee qadiyadu leedahay waa maxay iyo maxay maad garanaysaa labada jus waa mawduucii iyo maxmuulkiisa uma ahayn dee hadday qadiyadu maxay tahay xamliyo hadday xamliyo tahay mawduuciyo maxmuul bay ahayn labada jus hadday shardiyo tahayna muqadamiyo iyo taalibay kala ahaayeen soo ma ahayn labada jus unbaa la istabamariyaa marka cagsiga la doonayo qadiyadan cagsigeega keen haddii lagu yidhaa labada jus unbaa la istabamariyaa oo tusaale ahaan xamliyada waa inaad maxmuulka maxay ka dhigto mawduuc mawduucana waa inaad maxay ka dhigto maxmuul saan baa isku dabamarinaysaa markaasaa lagu odhanaya waa cagsulmustawi weeyaan cagsulmustawi alcagsu cagsigu qalbu juz'ayi alqadiya qadiyadda labadeeda jus oo la kala bedelo weeyaan labada jus ee qadiyadda waa in la kala bedelo maca baqaa'i sidqi runta baaqi ahaanshaheega miciiga waa inay runtiina baaqi tahay oo qadiyadani hadday run ahayd runnimadeedii waa inay tan kale mackuuska ana ay sidii uga caddaato way inagii lahayn labada qadiyadood xagga tanaaqudka midna waa run midna waa been laakiin xagga cagsiga labaduba waa waa- waa wada maxay labaduba waa wada run maca baqaa'i sidqi runtu ha baaqi noqoto walkayfiya kayfiyaduna ha baaqi noqoto kayfiyadu waa maxay haddii qadiyadan cagsiga loo samaynaya ay mu- ay ahayd eh, muujabo mackuuskuna muujabun buu ahaanaya nafyi lama geliyo iyada mamnuuc buu nafyigu ka yahay hadday saaliba ahayd qadiyadan cagsiga loo samaynayaana tan la samaynayaana saalibun bay noqoni oo kolba kayfkan ay sidato ee iijaabka iyo salbiga unbay tan kalena sidanaysaa maca baqaa'i sidqi walkayfiya walkam kamkuna baaqi ha noqdo welibana kamkana ha isku bedelin kamka uu leeyahay ha la bed- ha bedelin maad garanaysaa kamkaasi waa maxay hadday musawar ahayd oo suur kuliyiya ay sidatay ama suur jus-iyiya ay sidatay sidii unba kuliyigii loogu dayni ama jus-iyigii loogu dayni tusaaluhu waa maxay isagaa sheegaya waxbuu ka soo istisnoonaya iminka tusaale ahaan bacdu alxayawaani insaanun halkaa maxaan ku yidhi bacdu alxayawaani insaanun haddaba bacdu alxayawaani insaan kolkaan ku leeyahay masaalibaa mise waa muujabo sidaa unbaa muujabadaa aad ugu dayni salbi ma gelin kartid markaa cagsiga keenaysid ka ilaali salbi waayo siday tani muujabo u tuhunba taad keenaysana muujabo uga dhigi salbi ka ilaali sow kow maaha haye midda kale bacdulxayawaani insaanu sow run maaha taan keeni doonaana run un ha noqoto laba ma iga haysataa ta saddexaad ee lagaa doonayaa bacdulxayawaani insaanun sow ma arkaysid sow juz-ii ma wadato oo bacdi ma wadato taan keeni doonaana bacdigaa unbay wadanaysaa oo kamkiiba baaqiya ta kale laiga baahan yahay maad garanaysaa mawduuca unbaan halka maxmuulka dhigi maxmuulkana halka mawduuca unbaan dhigi bacdulxayawaani insaanun ku hadla cagsigeega eeg bacdulxayawaani insaanun sow maaha insaankuna halkii xayawaanka dhig xayawaankana halkii insaanku dhig wax kalena ha samaynin dee bacdulxayawaani insaanun waa asalka aan haysto cagsigeygaan idinka doonaya bacdu linsaani xayawaanun maasha allah bacdu linsaan xayawaanun Ins- haddaba bacdu linsaani xayawaanun haddaan idhaa waa cagsi sow ma ahayn tayo cagsiga u ahaydna waa bacdu lxayawaani insaan xaggii iijaabka mayna ka midaysnayn kayfkii weeyaane kayfka mayna ka midaysnayn walkayfiya maca maca baqaa'i lkayfiya buu inayidhi sidii un bay labadooduba muujabo u wada yihiin kamka mayna ka midaysnayn mid kastiba bacdi bay wadataa kamkii way ka midaysan yihin soo mahay maca baqaa'i sidqi baynu nidhiya runtiina mayna baaqi ahayn bacdulxayawaani insaan kolkaan idhaa noolaha barh baa insaana haddaan idhaa mayna run ahayn ya noolaha barh baa insaana haddaan idhaa dee waa run bacdulinsaani xayawaanun haddaan idhaa insaanka barh waa waa nool yahay haddaan idhaa insaanka barh baa nool dee iyaduna mayna run un ahayn waa run laakiin waxaad isyar weydiinaysaa insaanka barh baa xayawaana kolkaan idhaa badhka kale xaggee la geynaya badhka kale waa mas- waa maskuutu canhu waa laga aamusay badhka kale waa laga aamusayoo ma anfinayo oo ma noolo melihi wuu nool yahayna melihi anuu badhkan uman caddaynaya waa dee hadalkana waa run iminka tusaaleahaan saasaan idiin eegayo intaan saa idiin eegay un baa la yidhi waryaa horta rag ma aragtay anu dayib baan arkun baan idhi dayib baan arkay qasri haddama gelinin dayib baan arkay un baan idhi dayib baan arkay mayna runtay ahayn manaan dayiba ku arkaynin laakiin raggan kale mama arag baan idhi maanan odhan dee ma arag waan iskaga aamusay ragga kale dayib baan arkun baan iska idhi kolkaa bacdulinsaani xayawaan insaanka barh baa nool kolkaan idhaahdo xayawaan ah badhka kale xayawaan ma aha melihiiyo waan iskaga aamusun dee waa run waayo iminka tusaale ahaan qadiyadaasaa xaqnimadeeda ii sheeg lagu yidhi bacdulinsaani xayawaanun ma runbaa bacdulinsaan waa kelmad sharax inooga baahan inay run tahay iyo in kale sow maaha bacdulinsaani xayawaan inay bacdulinsaani xayawaanun run tahay naqiidkan iminka soo baranayay baa loo deliishanaya bacdulinsaani ee kada aad u dhegaysta bacdulinsaani xayawaanun naqiidkiis naqiidkaygu waa maxay eg bacdul eeg bacdu linsaani xayawaanu haye maxaa tidhi maa sha allah kullu insaanin laysa kullu insaanin laysa bixayawaanin ma run baa mise waa been kullu insaanin laysa bixayawaanin ma run baa mise waa been saw qadcan been maaha haddaba naqiidkeeguna dee muuna run noqonaynin waayo naqiidaanku beenna ma wada noqdaan runna ma wada noqdaane naqiidkaasaa daliilu ah bacdu linsaani xayawaanuntu wax run ah inay tahay macno sax ah inay tahay naqiidkaa daliilu ah haddaan doonnana bacdu linsaani xayawaanun cagsigiisu waa maxay iminka naqiidkiisaan idin weydiiyey bacdu linsaani xayawaanun cagsigiisu waa maxay cagsulmustawigaan iminkaan sheegaya may kulli ka dah maca baqayl kami bacdu linsaani xayawaanun waa bacdu lxayawaani insaan bacdu lxayawaani insaan muuna run ahayn dee cagsigu hadduu run noqdo mackuuskiisuna runun weeyaan kolkaa bacdu lxayawaani insaan kolkuu runun noqday bacdu linsaani xayawaanuna waa runun kolkaa shayga markaad u baahatid inuu inuu inuu sax yahay iyo inuuna sax ahayn laba dhinac baad ka deliishanaysaa mar cagsigii baad u noqonaysaa adoo eegaya inay run isla noqdaan marna waxaad eegaysaa naqiidkii adoo eegaya inay midna been noqoto midna run noqoto si fiican baad ufahanteen baan umalaynaya alcaksu cagsigu qalbu juz-ay alqadiya qadiyadda labadeeda juz qalbintooda weeyaan maca baqaa'i sidqi sidqiga baaqi ahaanshihiisa miciisa iyo walkayfiyati kayfiyada baaqi ahaanshaheega miciga iyo walkami kamka baaqi ahaanshihiisa ila almuujabata alkuliya muujabada kuliyada a mooyaane oo facawduhaa ciwadkeegu waa cagsigeegu iyo hadda la socdo facawaduhana ragga barh baa qora facawduhaa ciwadkeegu almuujabatu ljuziya waa muujabo juziyeah muujabo kuliyuun baa lagaa soo reebay haddaan sheekhu intaasu kuu sharxay uu ka baxay be ma ogtahay intaasuu cagsigiina kaga baxay haddaba cagsiga sheekhan kuu jilciye qadiyaddu kolkay xamliye tahay imisaa lagaga layga baahnaa qadiyadda xamliyada imisaa layga baahnaa sideedda imisaa ahaa saalibo afarta saalibadaa halkaa iyo dhig imisaa muujabo ahaa afartaa muujabada ah cagsulmustawi kolkaan u doonayo waa muujabo jusiyaa cagsulmustawigeegu ar maxaan ku idhi afarta muujabada ah cagsulmustawigeegu waa maxay afarta muujabadaaba cagsulmustawigeegu waa maxay muujabo jusiyaa zaydun kaatibun haddii tusaale ahaan cagsigiisii cagsulmustawiga ahaa ii sheeg la yidhah zaydun kaatibun maxaan odhanayaa eeg kaatibka waa inaad xagga hore mariso dee qalbu juz-ay alqadiya zaydkana waa inaad xagga dambe mariso haddaba waa inaad kaatibka suurkii bacdiga ahaa u yeedho muujabo juziye aan ku idhi ka dhige bacdulkaatibi bacdulkaatibi zaydun kuwa wax qora barhkood ayaa zayda bacdulkaatibi zaydun armaadi fahanteen shaksi eeg afarta muujabada aba cagsulmustawigoogu waa maxay baan ku idhi afarta muujabada ah cagsulmustawigoogu muxuu noqonayaa waa muujabo jusiyeah maana hadalkii kuu soo koobin aad baan kuugu soo koobay oo waxaan aayaruun ha isdaalinninba sheekh waxaad tidhaha un zaydun kaatibun waa shaksiya soo maahayn eeg bacdi unbaad meesha gelinaysaa kaatibkana xagga horeega bacdulkaatibi zaydun mayna halkaasi muujabo jusiye cagsigii noqonin muujabo jusiye ana keen bacdulinsaani xayawaanun sow maaha sidaa un ku daa oo istabamari bacdulxayawaani insaanu alinsaanu xayawaanun sow maahay muhmaladii alinsaanu xayawaanun sow muhmala ma aha dee muhmaladu fii quwati ljusiyay qabtaaye istaba maryo bacdigii unu samee alinsaanu xayawaanun haye bacdu alxayawaani insaanun arma halkaana muujabo jusiyuun mayna ahayn kuliyadii baa ii timid soo maahayn kullu insaanin xayawaanun soo maaha kullu insaanin xayawaanun waa ka sheekhu inagu ina yidhi wain takun waa kiina yidhi ila almuujabati alkuliya facawduha almuujabati aljuziya kullu insaanin xayawaanun maxaan odhanayaa kullu insaanin xayawaanun dee juziyuun iga dhig bacdu alxayawaani insaanun afartiiba maxaan ka dhigay culima afartiiba waad arkaysiina maxaan ka dhigay afartiiba cagsigooga waxaan ka dhigay muujabo jusiyeah afarta muujabooyinka ah afartoodaba cagsulmustawi cagsi ha ilaaqina cagsu naqiid almukhaalif iyo cagsu naqiid almuwaafiq waa gaar cagsulmustawi kolka ka keen lagu yidhaah afarta muujabooyinka aba muujabo jusiye a uun meesha keeno maxaa ii hadhay culimo afartii saalibooyinka ahaa soo maahayn afarta saalibooyinka ah laba mamnuuc bay ka yihiinba oo cagsiba ma leh waanigii kulahaa naqiidka qadiyad kastiba way leedahay laakiin cagsiga soo socda qadiyad kaste ma leh afartaa laba ka mid ihi cagsi waa bilaa cagsi oo cagsiba ma leh laba ka midii waa maxay baan ku idhi cagsi ma leh waa maxay eeg laba arrimood oo xunxuni hadday isku biiraan juz-inimadani saw ceeb maaha naqsigu saw maaha juzgu juzku saw ceeb naqsi maaha naqsigaa iyo salbi hadday isku biiraan cagsiba ma yeelato iminka tusaale ahaan juz-iyo saaliba ah ama saalibo juz-iyo ah saalibo juz-iyo ah ma garanaysaa saalibo juz-iyo ah bacdu linsaan laysa bixayawaan ama bacdu alxayawaan laysa biinsaan bacdu alxayawaan hee laysa biinsaan saw saalibo maaha saw juz-iyana maaha saalibada juz-iyadiihi maba leh cagsi muhmalada saalibadii ihina male iyaduna cagsi alinsaan laysa bixajirin alinsaan laysa bixajirin waa maxay iyaduna sow maha muhmalo saalibaah eeg muhmalada saalibada ah iyo juz-iyada saalibada ah labadaasi waa bilaa cagsi waynu isfahanaan u malay maxaa ii soo hadhay haddaba afartii saalibooyinkaa markaan laba kaa saaray laba ii soo hadhay soo maahayn labadaasi waa maxay waa kuliyo saalibaah iyo iyo shaksiyo saalibaah haddaba haddaan shaksiyo saalibaah u baahdo aadad da ii dhegayso sheekhow haddaan shaksiyo saalibaah u baahdo shaksiyo saalibaah ayaan u baahday sow maahayn waxaan samaynaya shaksiyadda saalibadaa maxmuulkaan eegayaa maxmuulka maxmuulku hadduu juziyi yahay juziyiga si uma garanaysiin maxmuulku hadduu juziyi yahay bes istabamarinun baan ku samaynayaa wax kaloon odhanayaa ma jiro saydun laysa bicamrin ka war saydun laysa bicamrin mayna shaksiye ahayn mayna saalibo ahayn maxmuulku waa bicamrina camar muna juziyi ahayn istabamari uun markaan cagsigeega doonayo zaydun laysa bicamrin haye camrun laysa bisaydin camrun laysa bisaydin waa shaksiyadii saalibada ahayd ma ogtahay maxmuulkaan eego maxmuulkiiba juziyi noqday waan isdaba marinaya hadduu maxmuulku kuliyi noqdo ka waran maxmuulkiibaa kuliyi noqday zaydun laysa biximaarin zaydun laysa biximaarin maxmuulkii muxuu noqday waa ximaare ximaar muuna wax badan soo hoosgelaynin ximaar waa kuliyi haddii maxmuulku saasoo kale uu kuliyi u noqdona cagsigeegu waa saalibo kuliyeah saalibo kuliya oo maxaan odhanayaa laa shaya min alximaari bizaydin wax dameera oo zaydihi ma jiro ya dameerihii wax alla wax saydiyey ya dameer sayd la yidhahdaa ma jiro ama sayd noqday eeg hadda casharkani waa cashiraanta ugu macaan weeyaan mantiq markii lagu jiro waa cashiraanta ugu macaan weeyaan laa shaya min alximaari bizaydin halkaa maxaa iga baxay culima halkaa maxaa iga baxay waxaa iga baxay sow maahayn saalibadii maxaa iga baxay kuliyadii sow maahayn saalibadii dee waxaad idhahdaa shaksiyada ahayd saaliba shaksiya ayaa halkaa iga baxay maxaa haddaba ii soo hadhay imisaad iga rabtaayoo imika ii laaban saalibo maxaa ii laaban saalibo kuliyaa ii laaban sow maahayn saalibada kuliyada ah tusaale ahaan cagsigeygii baan doonayaa kullu insaanin laysa bixayawaanin waxaan filayaa inay muujabo jus-iya tahay bal hadda ka eega imisaa idin yidhaah muujabo jus-iya matnigeennaba ka eega de waad helaysiine in muujabo jus-iyaa aynu cagsigeega ka dhigno kullu insaanin laysa bixayawaan bacdu alxayawaani insaanun saa aynu ina yidhah baan aad u jeclaysanayaa matnigu idinma qorayo soo maaha muxuu yidhi muxuu yidhi kitaabkaasi kolkuu qabanayey saalibada kuliyada ah cagsigeegin laa shaya min alinsaani bixajar laa shaya min alxajari biinsaan waa sax waa xawey sideedii saxda ahayd un bay u cagsoomaysaa waa saalibe kuliya saalibe kuliya un buu yidhi saalibe kuliya saalibe kuliya un bay noqonaysaa cagsigaygu buu yidhi alcagsu cagsigu qalbu juz-ay alqadiya qadiyadda labadeeda jus qalbintooda weeyaan maca baqaa'i sidqi sidqiga baaqi ahaanshihiisa miciisa la qalbiyo walkayfiyati kayfiyada baaqi ahaanshaheega miciga la qalbiyo walkami kamka baaqi ahaanshihiisa miciisa la qalbiyo ila almuujabata alkuliya muujabada kuliyada a mooyaane oo fa cawduhaa ciwadkeegu almuujabatu aljuziya muujabo jus-iya weeyaan uu ka baxayba walcagsu cagsigu laazimun wuxuu laazim u yahay ligayri maa qadiyad kayrkeed wujida laga helay fiihaa dhexdeeda ama fiihi dhexdiisa ijtimaacu lkhisatayn laba xunxun kulankood qadiyadda ayna laba xunxuni ku kulmin unbaa cagsi yeelata ifaqtasid cadaalad samee oo dhexdhexayso ijtimaaculkhisatayn maad garanaysaa laba khisadood oo xunxuni qadiyadday ku kulmeen waa saalibada jus-iyada ah saalibo jus-iyo ah maxaa ku kulmay salbi iyo jus-inimo kolkaas saalibo jus-iyo cagsi ma leh wa miluhaa waxaa lamida saalibada jus-iyada oon iyaduna cagsi lahayn almuhmalatu salbiya oo salbigani sow ceeb ma aha muhmaladanina liannahaa fii quwati ljuziya juziyo quwadeed bay qabtaayo juz-iyay dhinac ka tahay labadaas midkoodna cagsi ma yeelanayo halkaasuu kaga baxee maogtahay qaacido yaroo kaluu sheegaya iminka waa qaacido uu ka soo daba turay ereyga intaa inuu sheegayey qaacido kaluu sheego wuxuu doonay inuu ina yidhaah cagsiga kolkaynu doonayno eeg hadalkii hore wax laga dhadhamiyey weeyaan sow qalbu juz-ay alqadiya inama odhan waa in maxay la istaba mariyo buu yidhi qadiyadda labadeeda jusow ma aha kii xagga dambe ooli jiray waa in xaggee la mariyo xagga hore kii xagga hore ooli jirayna waa in xaggee la mariyo xagga dambe haddaba halkaa waxaad ka fahamtay shardiyada munfasiladii ihi inayna cagsi lahayn halkaa maxaynu ka fahamnay shardiyada munfasiladii ihi hee inayna cagsi lahayn waayo iminka muqadam iyo taali markaan maalinkii dhaweydan soo sharxaynay maxaynu nidhi muqadamku waa maxay baynu nidhi mutasilada muqadamku waa maxay baynu nidhi shardiga sow maaha shardiga ama xagga hore ha yaallo ama xagga dambe ha yaalle isagaa muqadam ah bilabcina muqadam ku ah eeg taaligana maxaynu nidhi waa jawaabka sow maahayn jawaabku kolkaa xagga horena wuu mari karaa xagga dambena wuu mari karaa jawaabkaasina waa taali baynu nidhi eeg mawduuca iyo maxmuulka maxaynu kala nidhi mawduucu waa maxay waa ka xagga hore yaalla hadduu doono xagga dambuba kuu mari karaa waa mubtadaha dee kaynu u naqaanay ama faacilka kaynu u naqaanay ama naabi faacilka maxmuulkuna waa waxan warka ah haddaba eeg wixii tartiib lihiba waa qadiyadda xamliyada ah labadeeda daraf iyo shardiyada mutasilada ah laakiin shardiyadu hadday munfasilo tahay muqadamku waa kee baynu nidhi tartiib bayna lahaynoo waa kolba ka xagga hore lagu sheego kolba ka xagga dambe lagu sheegaana waa taali haddaba haddii aynu munfasiladaa iminka aan tartiibba lahayn ee ka xagga hore lagu sheega uni muqadam noqonayo haddaynu nidhi labadeeda jusaynu isdaba marino tartiib bayna lahayn mawduuc lagu yidhaha xagga horea la soo mariyey iyo maxmuul la yidhaha xagga dambe la midiibi ma ji boosba mayn kala lahayn iyadu munfasiladu boosba male kolba ka xagga hore xiga unba muqadamyada xisaaban haddii kan xagga dambe la mariyo kii xagga hore yaallo xagga dambe la mariyey ma noqonayo e ku xagga dambe lagu sheegunbuu noqonaya oo dee makaan buun lahaynba qaacidadaasuu doonaya inuu sheego wuxuu yidhi walcaksu cagsigu fii muratabin mid la tartiibiyey ayuu ku sugan yahay biabci abciga lagu tartiibiyey ka tartiibkiisu abciyan uu yahay kaunbaa cagsi yeelanaya ka muratabun biabcihi waa kii haddaba waa qadiyadda xamliyada ah iyo shardiyada mutasilada ah labadaa weeyaan walaysa ma aha cagsigu fii muratabinka la tartiibinayo bilwadci wadciga qoraalka ka lagu tartiibiyo cagsi ma yeesho oo ka qoraalka lagu tartiibiya waa munfasilada oo kolba ka xagga hore xiga unbaa isaga muqadam ah oo qoraalkan kolba sida loo qoro weeyaan alcadadu imaa zawjun wa imaa fardun imika imaa zawjuntaasi dee boos xagga hore waajib ay u leedahay ma jiro sidii mubtaduu xagga hore waajib ugu marayey haddaan idhaha alcadadu imaa zawjun wa imaa fardun iyo haddaan idhaha alcadadu imaa fardun waa isku midkii un mid xagga dambe la mariyeyba ma jiro kolkaa cagsiba male qadiyadda munfasiladihi siday u dhan tahay shardiyo munfasilaihi cagsi male walcaksu cagsigu fii muratabin mid la tartiibiyey buu ku sugnaanayaa biabci abci lagu tartiibiyey walaysa ma ahaanayo fii muratabin mid la tartiibinayo bilwadci lagu tartiibinayo halkaa maxaa inoogu gebagabooday cagsigii kolkaa qiyaasku waxa weeyaan intani mabaadidii bay ahayde maqaasidii tasdiiqiga ayaynu halkaa ka gali doonaa insha allah baabun fi lqiyaas waa baab qiyaaskii aynu kaga hadlayno إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخرا ثم القياس عندهم قسمان فمنهما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية فإن تريد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجبا ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي ورتب المقدم وما من المقدمات صورة فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القياس باب في القياس قياس كأيو دون يا شيخ وينو كهضلو لبضي عشر أما عشر ذي دواء صدح ذي عشر أدن بيي أما باب كاهر سيدو أولنا وحوها مبادئ تصديقك هل كان وحين كجلينا مقاصد تصديقك أيو نيمك هل كان كجلينا waa maqaasidii tasdiiqiga baabun fi lqiyaas qiyaaska bal aynu ka hadalno luqa ahaan waxaa qiyaaska loo yaqaanaa taqdiiru shayi bishayin aakhara waa in shay lagu qiyaaso ama lagu qadaro shay kale kaasaa qiyaas la yidhaahdaa usuulu fiqhigana qiyaaska wax kalaa loo yaqaanaa sheekhu manaadiqadu wuxuu tilmaamay qiyaasku waxa ay qiyaas u yaqaaniin waxa ay qiyaaska u yaqaaniin ama qiyaaska manaadiqada ayuu tilmaamay inna ayuu ku bilowdo wuxuu yidhi ina alqiyaasa min qadaaya sawira mustalziman bidaati qowlan aakhara haddaa tahay ahlu balaaqo waxaa lagu odhanayaa waa maxay durtaba jumladan tawkiidka lagu bilowday kolkaa waxa weeyaa ninkii khaali dihniga ahaa baa mansilatu lmutaradid la dhigay sababtuna waxa weeye qiyaaskan ayuu ninku shakiyaya ayuu is odhanaya war ma qiyaaskii luqada mise waa qiyaaskii usuulu fiqiga labadii midna markuu noqon waayey ayuu dee tawkiid u geliyey kolkaasuu yidhi war hadda qiyaaska la sheegayaa tacriifkiisii waa noocaa taradudkana iska ilaali ina alqiyaasa qiyaasku min qadaayaa qadiyooyin buu ka ahaaday qadiyooyinka oo sawira laystarkiibiyey oo laysku geeyey buu ku leeyahay waxaa kaloo loo macnayn karaa ina alqiyaasa qiyaaskii sawira waxa layska tarkiibiyey min qadaayaa qadiyooyin baa layska tarkiibiyey mustalziman xaale uu yahay mid laasimsanaya bidaati daatadiisa u laasimsanaya qowlan aakhara qowl kale daata ahaantiisa ayuu u laasimsanayaa qowl kale buu ku yidhi haddaba markaynu nidhaahno ina alqiyaasa sawira min qadaaya markaynu nidhah qadiyooyin baa laska layskaga geeyey rukiba min qadaaya markaynu nidhaahno mufradkii baa inaga baxay oo qiyaas lama yidhaha mufradka waxaa kaloo inaga baxay inshihii oo dhan baa inaga baxay oo inshahana lama yidhaah maxay qiyaas lama yidhaah maxaa inaga baxay oo kaloo meeshaa kuugu jira qadiyaddii keligeed ahayd waaxid qadiya la odhan maayo iminka muxamedun jaalisun oo kale qiyaas la odhan maayo waayo qiyaasku waa min qadaaya kolkaa qadiyad keligeedihi qiyaas ma noqoto oo waa qiyaas lama odhan karo laakiin qiyaasku min qadaaya ma arkaysaa jamacaasi jamacaa waxa ugu yaree looga jeedaa waa laba qadiyo laba qadiyo iyo wax ka badan ayuu qiyaasku noqdaa uu ka kooban yahay hadduu laba qadiyo yahay oo taniyada in badan baa jamac lagu ilaaqa sida jamaca in badan baa taniye looga jeedaa sidii quluubukumaa ilaahay uu lahaa subxaanahu wa tacaala quluub laba hablood qalbigood baa laga hadlayay faqasaqat quluubukumaa qalbaakumaa lama odhan oo lama taniyeyn quluub waa laiska jamciyey kolkaa jamaca rag badan iyo meelo badan baa loo adeegsadaa taniyada haddaba waxaa jira min qadaayaadaasi taniya ugu yar oo waa laba qadiyadood iyo wax ka badan hadday laba qadiyadood uu ka kooban yahay qiyaas basiid ah baa loo yaqaanaa qiyaas basiid ah qiyaas basiid ah weeyaan goormaa la odhanayaa qiyaas basiid ah waa laba qadiyo markuu ka kooban yahay tusaaluhuna waa maxay qiyaaska basiidka ee labada qadiyadood ka kooban waa anigoo idhaahda tusaale ahaan asalaatu cibaadatun wa kullu cibaadatin taftaqiru ilaa niya laba qadiyadood mayna halkaasi oolin waa qiyaas basiidaa la odhanaya labada qadiyadood oo wada socda qiyaas la yidhaahdaa asalaatu cibaada waa qadiyo wa kullu cibaadatin taftaqiru ilaa niya waa qadiyo labaad asalaatu cibaada markaynu nidha waa qadiyo shaksiye ah sow maaha wa kullu cibaadatin taftaqiru ilaa niya markaan idhaahnana waa qadiyo kuliye ah sow maaha waa qiyaas basiid ah kolkaa halkaa waxa yaallaa asalaatu cibaada wa kullu cibaadatin taftaqiru ilaa niya natiijadiina maxay noqonaysaa asalaat taftaqiru ilaa niya salaaddu ina inayna niye la'aan ayna lagaa aqbalaynin ayaa la tilmaamaya waayo labadan qadiyadoodun musallam ka dhig asalaatu cibaada salaadduna cibaada sow naca maaha inay salaaddu cibaado tahay qadiyadaasi waynaga way asaxday wa kullu cibaadatin taftaqiru ilaa niya cibaado kastina niye may u baahataa waa haa iyaduna inama alacmaalu biniyaat acmaashani dee waa wixii cibaadaha camalka cibaadaha en welibana tarki ahayn camalku hadduu cibaado noqon waayo socodkaagani niye muu u baahani markaad xeraa ur tegaysid haddaad socod bilaa niye a samaysid maadan socon miyaa lagu odhanaya oo niyadii baad ka tagtay waa maya dee camalka cibaadada a weeyaan ka niyada u baahan inama alacmaal kulku nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam en welibana tarki ahayn iyo waxa taabica u ah tarkigana waad garanaysaa nijaasada markaad iska maydhaysid ka warran niye muu u baahnaanaya haddaad suuliga geshidood niyoon weydid inaad nijaaso iska maydhaysid markaad soo kacdid waad nijaasowsi miyaa lagu odhan karaa oo nebigaa yidhi innama alacmaalu biniyaad waayo nijaasada mihigigu waa camal ya niyadiina waad ka tagtay haddii lagu yidhaha ka waran kolka waad fahmaysaa waxaynu halkaa ka dareemaynaa ama aynu ka garanaynaa الصلاaة عibaadة وaكuل عibaadaةi تftaqir ilىa نyة inay natiijadii noqonayso aلصalaaة تftaqir ilىa نyة waana qiyaas maxay ka kooban laba qadiyo qiyaasku markuu laba qadiyadood ka kooban yahayna maxaa lagu magacaabaa basiid baa la yidhaahdaa tusaale labaad waa maxay oo qiyaaskaa basiidkaa inoo tilmaamaya alcaalamu mutagayiru ma runbaa caalamku ma mutagayir ba muu bedbedelmaa ya caalamku miyuu bedbedelmaa maxaa aqrabu shaahid waa maxay waa hadhkan iyo cadeedan caalamku hadhkumuuna caalamka ka mid ahayn miyuuna bedelmaynin wuu bedelmaayo waad arkaysaa kiyoo marna gaabanaya marna dheeraanaya marna baaba'aya waa ayib ayib shalay ilmo yar buu ahaa maantana nin weyn weeyaan ka warrama waa de waa caalam oo mutagayir m muuna isbedelaynin waa habeenkan iyo maalinkan iminka sow maalin kuma jirno saddex saac kadibna maaa maxaan geli doonaa de maalinkii muuna durtamo bedelmin waa eg alcaalamu mutagayir wax kasta u eg bal hadda fartaydan soo eg qacantaydanba eg qacantaydan iminka maxay say samaynaysaa taagni sow maaha iminkana dhaqaaq kolka taagnidii durtamo mayna bedelmin dhaqaaqana wuu bedelmayaayo taagni baa ka dambayni dhaqaaqiina wuu bedelmayba alcaalam mutagayir waad aragtaa dhulkan marna boodhkaa marna cagaarka ah alcaalam mutagayir soo saa maaha wa kullu mutagayirin xaadiun wa kullu mutagayirin xaadiun mise makhluuq waan sheekh nidhaa wa kullu mutagayirin xaadiun mutagayir kastaaba waa xaadi oo waxa weeyaan wax mar yimid qadiyadan dambe ma musallam ba kullu mutagayirin xaadiun qadiyadan dambe kullu mutagayirin xaadiunihi ma musallam ba ma sax ba wax kastoo mutagayar oo doordoorsooma ma xaadi ba oo maxaynu ku garanaynaa bal iminka eeg dhaqaaqaasi saw saw sukun kama dembayn xasilooni saw kama dembayn dee dhaqaaqii muxuu noqday xaadi waayo sabab dhaqaaqan sukuun baa ka horreeyey isagii xaadi buu noqdo iminkuunbuuba yimid maalinkani waa xaaditoo xalay mayna jirin caawuna xaadi bay noqonaysaayo iminka maba joogladee wax kastoo mutagayirihi waa noocanu ayib iminka weynidani mayna wax kusoo timid ahayn yaridiina yarida laftirkeega xaadi hayde wa kullu mutagayirin xaadiun alcaalamu mutagayir wa kullu mutagayirin xaadiun falcaalamu xaadiun caalamkuba kolkaa waaba xaadida ama makhluuq ah qiyaaska noocaasoo kalihii muxuu ka kooban yahay laba qadiyadood laba qadiyo markuu ka kooban yahayna magaciisu waa maxay qiyaas basiid ah qiyaaska murakabkii muxuu ka kooban yahay saddex qadiyo iyo afar qadiyo iyo shan qadiyo waxaasaa la iska sii dabagelinaya waxaad odhanaysaa tusaale ahaan annabaashu aakhidun lilmaali khufya annabaash aakhidun lilmaali khufya wa kullu aakhidin lilmaali khufyati khufyatan saariqun wa kullu saariqin tuqdacu yadu fanabaash tuqdacu yadu nabaashka waxaa loo yaqaanaa ninka xabaalaha qoda ee kafanka kala soo baxa annabaashu ninka nabaashkae qubuurta qodee kala soo baxa kafanku aakhidun lilmaal xoolaha kafanka ah wuxuu qaataa khufyatan si qarsoon kee dadku wada arkayaan qabriga ma qodo wa kullu aakhidin lilmaali khufyatan saariqun nin kastoo xoolaha si qarsoon u qaadaana waa tuug sow maaha wa kullu saariqin tuqdacu yadu tuug kastana qacantaa la gooyaa haddaba fa nabaash waa ninkii qubuurta qodayey eh natiijadii waa maxay waa tuqdacu yadu imise qadiyadood buu ka kooban yahay qiyaaskaasi saddex natiijada ha ku darin saddex qadiyadood buu ka kooban yahay waa murakab haddaba qiyaaska noocan oo kale ah ee murakabka ah culimmadu khilaaf bay ku leeyihiin ragga bedhkood waxay qabaan qiyaaskan murakabka asalkiisu basiidun buu ahaa qolada bedhkoodna waxay leeyihiin meye sidanuunbuu murakab u yahay waxaa muctamada welibana itifaaq cinda alculamaa sheikeennan baa yar khilaaf la moodaa inuu geliyeyoo khilaaf yar buu geliyey khilaafkaasi wax jira maaha cinda almanaaطiqa waxay ka wada kooban yihiin ama isku wada waafaqsan yihiin maxay qiyaaskan murakabkii inuu asalkiisu basiid ahaa oo tusaale ahaan laba qadiyadood inuu ka koobnaa markaynu nidhaahno annabaashu aakhidun lilmaali khufya soo intaa maynaan odhan wakullu aakhidin lilmaali khufyatan saariqun sow qadiyaddii labaad ma ahayn haye wakullu saariqin tuqdacu yadu soo saa maynaan odhanin haddaba waxaad ogaataa asalku inuu ahaa qiyaas basiid ah oo qaybtan hore unuu ka koobnaa oo tusaale ahaan qadiyadda labaad ma garanaysaa qadiyadda labaad qadiyadda labaad maad fahmaysaa qadiyaddaa labaad waaba natiijadii natiijadii weeyaan oo anna baashu aakhidun lilmaali khufya kolkaan idhaahdo wa kullu aakhidin lilmaali khufyatan he saariqun suusaa maynaan odhanin maxaa loo baahnaa haddaba fanna baash fanna baashu may fanna baashu saariqun dhahdi fanna baashu saariqun saasay ahayd haddaba halkii fanna baashu saariqun lagu odhan lahaa unbaa saariqii qadiyad kale laga sii sameeyey wa kullu saariqin tuqdacu yaduhu unbaa la yidhi dee fasaariqu tuqdacu yaduhu unbaa halkaa kasoo boodaysa ee fanna baash tuqdacu yaduhu unbaa halkii kasoo boodaysa waad fahanteen baan u malaynaya ina alqiyaasa qiyaaska sawira waxaa la iska tarkiibiyey min qadaayaa qadiyooyin baa la iska tarkiibiyey qadiyooyinkaasi labana way noqonayaan wax ka badanna way noqonayaan hadday laba yihiinna waa basiid hadday ka badan yihiinna waa murakab waad fahanteen mustalziman wuxuu laasimsanayaa bidaati daatadiisa wuu laasimsanayaa qowlan aakhara qowl kale waa mustalzimane hadduu mustalzim noqon waayo ka warran waxbaba hadduu laasimsan waayo ka warran hadduu shayba laasimsan waayo dee la odhan maayo oo qiyaas lagu tilmaami maayo lazman inuu shay laazima yeelanayo laasimkaasi bayin iyo hayrulbayin buu ahaa sidaynu xaggii hore ku soo marnay dalaalada markaynu maraynay laasimkani amaa bayin ha noqdo amaa hayrulbayin ha noqdo laakiin waa inuu mustalzim yahay kolkaa istilzaamkaasi yaqiini iyo dani midku doonana ha noqdo ama mid yaqiiniya ha noqdo ama mid daniya ha noqdo waayo waxaan doonaynaa inu qiya inuuna meesha ka bixin istiqrihii istiqraha taamkii mirley ma baxayo istiqraha naaqiska ah iyo culimmadu isku hayaan wuu baxayaa iyo ma baxayo kolkaa istiqraha naaqiskiihina ma baxayo istiqraha naaqiska ah ma baxayo inkastay manaadiqadu yidhahdeen istiqraha naaqiskiihi waa in mucdam xukumkan la xukumayo afraadda lagu xukumayo mucdamkooga waa in la eego bay leeyihiin markii weynankooga la eego waxa laga helo waa in dee lagu xukumo kuwa kale waa iska dani oo dee waxa aan weli la gaadhin tusaale ahaan rag baa la doonayaa in la in la in la xukumo cumrigooga raggu muxuu noolaadaa hadda dumarka ma aha kolkaa raggii haddii caalamka tusaale ahaan raggu hadduu wax koobmaya afraad koobmaya hadduu yahay oo raggu ay yihiin tusaale ahaan caalamka konton kun ay yihiin kontonkaa kun haddii kontonkan kunba cumrigooga la isdul taago oo la wada arko intay ku dhinteen ragguna konton kun unuuna dhaafaynin istiqra taama weeyaan cumriga ragga halkaan baa laga cibaaraynaya ka u badan cumrigiisuma la soo qaadanoo cumriga raggu halkaa ma dhaafo de waayo konton kun bayba ahayn oo kontonkii kunna kii u dheereeyaaba loogyahayba haddii afraaddani konton kun ay tahay kontonkan kun ama wax ka badanun koobmaynba ay tahay kontonka weynankooga la eego tusaale ahaan kontonka kun weynankooga waa maxay lix iyo labaatan kun baa la eegay cumrigoogii si buu noqday lix iyo labaatankaa kun kolkii cumrigooga la eegay afar iyo labaatanka kale lama oge ma ogtahay waa xukun un baa la iska saaraya waxaa la odhanayaa un cumrigoogu waa intaa hadda afar iyo labaatankaa kun waxa laga yaabaa bedhkood inay khilaafaan waa qiyaas naaqisa markaas oo kale waa istiqra naaqisa markaas oo kale kolkaa mucdamka ayay manaatiqadu qabaan fuqahaduna saa ma qabaanoo dee xaydka oo kale imaamu shaafici markuu istiqraha samaynayo waynu garanaynaa soo maahayn markuu xaydka oo kale inantu maxay ku xaydi kartaa buu yidhi da'da ugu horraysay ku xaydi kartaa waa imise jir buu yidhi waa sagaal jir kolkaa dumarku miyay kooban yihiin imaamu shaafici se inan kasta intuu u tegey miyuu eegay miyuu yidhi xaydkaagii u horreeyey da'deed ku aragtay waa maya saw maaha kolkaa istiqraha halkaa yaallo oo kale ee shaaficiyadu ay deliishanayso oo kale manaatiqadu istiqraba uma yaqaaniin sababta maad garanaysaa istiqrahani taam ma aha oo dumarka dhammaantood lama wada arag naaqisna ma aha oo naaqiska shardigiisu waa mucdamka in la eego mucdamunisa ma cid baa eegtay shaafici mucdamunisa miyuu eegay dumarka weynankooga miyuu eegay waa maya lama eegin kolkaa istiqraha waxay qabaan nimankan manaatiqadu markuu naaqiska yahay mucdamka ha la eego haddaba rag badan baa jira oo iminka kitaabteennani dee rag shaaficiyaa ku jire waxay qabaan mucdamnimadaa manaatiqadu ha ka dayso si qowlkii shaafici uu meesha sax ugu noqdo intaa mucdamnimada ah ka daaya bay yidhaahdeen istiqruhuna yuuna bixin waa mustalziman waa inuu laasimsanayo wax waa inuu mustalzim yahay qiyaasku wax laasimsanaya waxaanu laasimsanayaa amaa laazim bayina ha noqdo amaa laazim hayru bayina ha noqdo waxaanu laasimsanayaa amaa dani ha noqdo amaa yaqiini ha noqdo khaaabadii baa soo socota oo shicirkii baa soo socda oo xadaskii baa soo socda oo waxaasoo dhanina dee qiyaaska way soo gelaya waana dani adiladoodu waa dani maaha yaqiin mustalziman wuxuu laasimsanayaa bidaati daatadiisa uu laasimsanaya bidaatidaa maad garanaysa waxa kaa baxaya daata ahaantiisa ayuu u laasimsanayaaye haddii ka waran biqadiyatin ajnabiyatin hadduu ku laasimsado qadiyad kale sababteed hadduu ku laasimsado ka waran qiyaas maa la odhanaya waxa daata ahaantiisa laasimka u samayn waayey ee qadiyad kaloo ajnabiya ku sameeyey lama odhanayo waxaa qiyaas oo waa maxay tusaaluhu waxaan idhi zaydun musaawin libakrin halkaa qadiyadi mayna olin zaydun musaawin libakrin mayna qadiyad ahayn shaksiye ah wakullu musaaw wakul may cafwan zaydun musaawin libakrin saw qadiyadigama haysid wa bakrun musa musaawin licamrin wa bakrun natiijadii waa maxay eg zaydun musaawin libakrin baan ku idhi wa bakrun musaawin licamrin natiijadii waa maxay sheega natiijada eeg hadda i dhegayso zaydun musaawin libakrin sidiuu la siman yahay ou leeg yahay baynu nidhi wa bakrun musaawin licamrin bakarna yuu la siman yahay haye natiijadii waa maxay maasha allah sheekh cabdiraxmaan baa keenay wuu saaray sheekhu kolka waxa weeye eg zaydun musaawin libakrin markaan idhaahdo zaydun musaawin libakrin zayd yaan la simay bakr baan la simay wa bakrun musaawin licamrin kolkaan bakarna yaan la sii simay camar laakiin camar iyo zayd maan simayba camar iyo sayd way siman yihiin baan idhi sayd bakar buu la siman yihin baan idhi bakarna camar buu la siman yahay baan idhi halkaa waxaynu ka garanaynaa eeg mustalzim weeyaan halkaa waxaynu ka garanaynaa inuu saydkani bakarkaa la siman yahay hadda eg waxaan idhi ninkaasi kumaha cabdiraxmaan soo mahay cabdiraxmaan wuxuu la eg yahay baan idhi ayib cabdiraxmaan muxuu la eg yahay baan idhi ayib buu la eg yahay ayibna wuxuu la eg yahay baan idhi sheekh axmed eeg cabdiraxmaan iyo sheekh axmed inay isla eg yihiin baan sheegayba cabdiraxmaan yuu la egaaday adi adiguna yaad leegaatay sheekh sawman sheekh axmed kolkaa cabdiraxmaan natiijadii maxay noqonaysaa cabdiraxmaan yuu leeg yahay ha sheekh axmed buu leeg yahay bay noqonaysaa kolka haddaba natiijada noocaas oo kale ihi mustalziman bidaati maaha waa liqadiyatin ajnabiya weeyaan oo qaacidaa jirta odhanaysa lianna musaawi lianna musaawi lmusaawii musaawin lidalika shay lianna musaawi lianna musaawi musaawi lmusaawii musaawin lidalika shay qadiyad noo qaacido noocaasaa jirta eeg waaba caqliga qaacidadu haddii uu ninkani ninkan la egaado ninkaasina uu ninkaasii la egaado dee kani kaasunbuu la egaanaya soo saa maaha waa saas waa qaacido caqliya kolkaa waxaa lagu tilmaamaa eeg waa qadiyad ajnabiya ayaa keensatay oo taa iminka aan sheegaya musaawilmusaawiga ah taa ayaa keensatay eeg haddaan si kale u dhigno oon qadiyadda laftirkeega soo qaadan waxa loo yaqaano ma taqaanaa horta kubriya suqraa kala jira iminka in yar waxaan dareemayaa natiijadaa idinku adaga dhalin kari ladihin wax kale maahae waa cashir aynaan gaadhin natiijada qaabka loo dhaliyaa waa cashir aynaan gaadhin weeyaan oo soo socda saasay u yar adkaanaysaa eeg markaan idhaahdo cabdiraxmaan musaawin liayib haye wa ayibun musaawin lisheekh axmed natiijadii waxay noqotay fa cabdiraxmaan musaawin lisheekh axmed soo saamayn soo boodin haddaba qaabka loo dhisaa waxa weeye qadiyadda koobaad sow maxmuul ma leh qadiyadda koobaad sow maxmuul ma leh maxmuulku waa ayo eeg may waxaan idhi iminka ayib cabdiraxmaan musaawin liayib baan idhi mee maxmuulkii ayib maaha waa musaawiga sow musaawiga maaha eeg markaan idhaahdo noocaa qadiyadda koobaad hadda weeyaan qadiyadda koobaad maxmuulkeega eeg qadiyadda koobaad maxmuulkeega oo musaawiya waxa mutacalaqa u ah ee ku tacalluqaya oo aya ah waxa mutacalaqa u ihi qadiyadda koobaad maxmuulkeega yaa mutacalaq u ah oo ku tacalluqa ya may eeg qadiyadda koobaad waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan musaawin biayib baan idhi qadiyadda koobaad haddaba maxmuulkeega yaa mutacalaq u ah idinkaan idin weydiiye saw dayib maaha qadiyadda labaad waa inaan haddaba dayibkaa mutacalaqa ahaa aan mawduuc ka dhigo qadiyadda labaad maxaan maxaan ku idhi dayibkaa mutacalaqa ahaa waa inaan mawduuc ka dhigo kolka waa inaan idhaa cabdiraxmaan musaawin liayib qadiyadda labaadna maxaan ka dhigayaa mawduuciga wa ayibun musaawin lisheekh axmed natiijadiina labada daraf bay noqonaysaa fa cabdiraxmaan musaawin lisheekh axmed armaadi fahanteen haddaba qaacidada noocaas oo kale isaw sax ma aho natiijo ma leh natiijadaasi bidaati ma aha daata ma aha natiijadaasi oo kaa lama yidhaha qiyaas qiyaas la odhan maayo sababtan qiyaas loo odhanaynin natiijadan sababtuu ku keenay daata ahaantiisa ma ahee qadiyaddan musaawilmusaawiga ah qadiyadaasaa keensatay waayo kan laftirkiisaa khulfi samaynaya oo natiijadu sax noqon mayso haddaan mise qaacidadan wax ka baxsan haddaan idhaa iminka tusaale ahaan waxaan ku idhi eeg hadda waxaan ku idhi alwaaxidu nisfu اlithnayni alwaaxidu ha haddaba iminka sow qadiyad ma samaynin qadiyadda soo socota mawduuciga maxaan ka dhigaa ii sheega idinku eeg anigu waan sharxaya idinku ii sheega alwaaxidu نصف الاثنين أما نصف للاثنين ninkana garanaya ma sha allah inayn baa laga dhigaya eeg maanan idinku odhan qadiyadda hore maxmuulkeyga mutacaladiisun ka dhig mutacalaqu jaariya majruur buu noqon karaa mudaafun ilayhi buu noqon karaa mafcuulun bihi buu noqon karaa iska ilaaliya hadda alwaaxidu ha nisfun lilithnayn waaxid muxuu nis u yahay اثنين والاثنان وقد يدي دمان سي ماركسا والاثنان نصف للاربعه هذول نتيجتي maxay noqotay natiijadani inay khalad noqonaysa ku sheegayay natiijadii maxay maxay noqotay eeg alwaahid nisf lilithnayn والاثنان نصف للاربعه natiijadii maxay noqotay eeg ninkana keenay ma sha Allah waxa keenay ibraahim baa keenay waxa weeye natiijadu ka u horeeya ka u dambeeyuna sasiidee الواحد نصف للاثنين والاثنان نصف للأربعة فالواحد نصف للأربعة نتيجة دي وامحي فالواحد أرمينا خلط هين سببت يخلط النقطة تاني ما تقرأنا يسا قاعدة دي مساوي المساوي كبحضي او دي مساوي المساوي ميا ليدي نصف نصف نصف لذلك نصف ليدي هذه هذه قاعدة عقلية أي جرتو أو أرنا يسا شيء واحد نصف النقطة شيء كلا نصف بان نصف هذه صح هاي قاعدة داسي هيك هل تاني صح بينقول لهي laakiin iminka qaacido noocan aan jirin oo musaawiil musaawigii baynu ka baxnay miyaad fahanteen waaxidku maxaynu nidhi muxuu nis u yahay laba labana maxay nis u yihiin arbaca haddaba waaxidku arbaca nis ma u noqonaya hadda qaacidadii marka dhaweydan idin sheegaya tan uun bay ahayd raadkeega oo waxa ahaa cabdiraxmaan wuxuu leeyahay ayib ayibna wuxuu leeyahay sheekh axmed cabdiraxmaan dee ayib buu leegaa oo taasi waa sax sababta ay natiijadaasi sax u noqotay ma aha mustalziman bidaati sidii qiyaaska looga baahnaaye waa liqadiyatin ajnabiya qadiyadii ajnabiga ahayd ee musaawi musaawi musaawi lidalika shay ahayd tani waxay been u noqotay nisfu niskan aan sheegaynaa qadiyadii ajnabiga ahayd baa meesha laga waayey arwaad fahanteen culimo mustalziman haddii casharka hal la sharxa la yidhaha adayg buu yeeshaayo ma ogtahay mustalziman xaalo uu yahay mid laasimsanaya bidaati daata ahaantiisa u laasimsanaya qawlan aakhara qowl kale ayuu laasimsanaya qawlan aakhara buu laasimsanaya qowl kale laasimsanaya maad garanaysaa qowlka aakharka ah waa natiijada natiijada ayaa qowlan aakhara ah natiijadaa qowl kale ah kolkaa waa inuu shay qowl kale ah soo laasimsado qowlan aakhare wuxuu u leeyahay waxa weeye haddii aad aragto qiyaaska oo natiijadiisu ay noqoto qiyaaska uun labadiisa qadiyadood mid ka mida eeg labada qadiyadood ee qiyaaska mid ka mida un hadday noqoto ka kac buu noqonaya waxaasi qiyaas maaha waayo qiyaas markii la dhiso sow laba qadiyo uguma yaro saan sheegayni sow natiijo looma aha inuu sameeyo natiijadaasi labada qadiyo midna yayna noqonin labada qadiyaba wax ka duwan ha noqoto waa qowlan aakharada shayguu laasimsanayaa qowlan aakhara ha noqdo maxaa la diidayaa in labad labadan qadiyadood ee qiyaaska ah inay natiijaday sameeyaan xabad qiyaas xabad qadiyad oo qiyaaska ka tirsan un ay noqoto taasaa la diidayaa kolkaana la odhan maayo qiyaas baa meesha yaalla qowlan aakhara baa loo baahan yahay haddaba qowlan aakhare markaynu leenahay qadiyad nafteed unbaa la diidayaa habaynteeda e laakiin natiijadu mar ley qiyaaskan unbay ka mid tahay hadda xagga na fahn natiijadu mar ley maxay ka mid tahay qiyaaskan oo xuruufta kelmadihii qiyaaska oo laysku habeeyey un weeyaan laakiin qaabkan ayna iskugu habaysnayn eeg hadda alcaalamu mutagayirun iminka halkaa mawduucu waa maxay alcaalamu mutagayirun me mawduucu haye maxmuulkuna me qaabka iyo habka loo sameeyaa waxa weeyaan haddaba maxmuulkaa iminka ma arkaysaa mutagayirka ah intaad kulli gelisid mawduuc ka dhigo kulli geliyo mawduuc ka dhigo alcaalamu mutagayirun haye wa kullu mutagayirin waxaa doonaysay haddaba iminka maxmuul uga dhig wa kullu mutagayirin makhluuqun ama xaadiثun wa kullu mutagayirin xaadiثun intaasoo maynaan odhan haddaba markaan natiijada doonayno waa inaynu qadiyadda hore qadiyadda hore mawduuceega iyo qadiyadan dambe maxmuulkeega aynu isa siino aynu mawduuciya maxmuul iskaga dhigno natiijadu waaba intaa alcaalamu mutagayir mawduuceegu mee caalam soo maahayn wa kullu mutagayirin xaadiثun maxmuulkeegu mee haddaba qadiyadda hore mawduuceega iyo qadiyadda dambe maxmuulkeega unisa si uu mubtadii khabar iskaga dhig markaa natiijada doonaysa ya alcaalamu xaadiun weeyaan natiijadu waa intaa alcaalamu xaadiun miyuu sii adkaaday waa saw basiid maaha bal hadda mar aan ku soo celiyo ayib baa indhaha taagayaan malaynay ayiba waan mar ku soo celiyo eeg waxa weeyaan waxaynu nidhi marley laba qadiyadood baad dhisaysaa sow run maaha laba qadiyadood inaynu dhisaynaa qadiyadda hore saw mawduuciya maxmuulkama koobna ta dambana saw mawduuciya maxmuulkama koobna haddaba markaa doonaysid inaad natiijada heshid qadiyadda hore mawduuceega uun soo qaada isagoo mawduucii ah qadiyadda dambe maxmuulkeegana maxmuulkii isagoo ah uun ka dhigoo labadaa erey unisa si kii reerka ugu horreeyey kii reerka ugu dambeeyey unisa si alcaalamu mutagayirun wa kullu mutagayirin xaadiun haye natiijadii waa maxay falcaalamu falcaalamu xaadiun waa shakliga awalka a qaabka natiijadiisu ay noqoto ashkaasha dambe sidan ma aha ashkaasha dambe waa waxyow iyo nafyi iyo balaayaa gasha ashkaasha dambe waayo ashkaasha dambe aad bay wadag yihiin shakligan awalka ah horta aan fahano waa shakliga koobaad weeyaan wuxuu yidhi sheekhu kiyoo taa ka hadlaya ina alqiyaasa qiyaasku suwira waxaa la iska tarkiibiyey min qadaayaa qadiyooyin baa la iska tarkiibiyey mustalziman xaalo uu yahay mid laasimsanaya bidaati daatadiisa u laasimsanaya qowlan aakhara qowl kale tusaalihiisu waa maxay waa alcaalamu mutagayir wa kullu mutagayirin xaadiun iminka tacriifkii o dhan intaasay ku egyihiin alcaalamu mutagayirun wa kullu mutagayirin xaadiun waa dee min qadaayaa suwira waa laba qadiyadood oo jamac waa maxay haddii lagu dhaha qadaaya la jamciyey dee taniyada iskaga dhacayaan baad odhanaysa oo mabdaa taniyada ah halkaaso laba qadiyadood kuma heshid waa mustalziman oo luzuum bay keenayaan waxbay laasimsanayaan waxa ay laasimsanayaan waxa weeye dee caalamku inu xaadis yahay soo mahayn bidaati daata ahaantoodun bayna u laasimsanayaane la soco iyagaa keenaya qowlan aakhara bay laasimsanayaan oo qowlka aakharkii waa maxay waa alcaalamu xaadiunta oo alcaalamu xaadiun eeg laba qadiyadood baynu haynee labada qadiyadood midina alcaalamu xaadiun may ahayd midina saa may ahayd waa dee qowlan aakhar midi waxay ahayd alcaalamu mutagayirun midina waxay ahayd wa kullu mutagayirin xaadiun natiijadii haddaba qowl kaley noqotay oo alcaalamu xaadiun ah waxaan ku yidhi aniguna marley kelmadaha natiijadu qiyaaska unbay ku dhex jiraan oo iminka alcaalamu xaadiuntani ta horena kelmad baan ka soo qaadanay ta dambana kelmad baan ka qaadanay kolkaa wax meel ka baxsan ma aha tii horena mawduucaan ka qaadanay ta dambana maxmuulkaan ka qaadanay waynu fahnay sow maaha uma alqiyaasu qiyaasku cindahu manaadiqada cindigooga qismaani laba qaybood ayuu ka kooban yahay qiyaasku muxuu u qaybsamaa manaadiqada agtooda waa laba fa minhu waxaa ka mid a maa yudcaa mid lagu magacaabo biliqtiraani iqtiraani baa lagu magacaabaa qiyaasuliqtiraani baa la yidhahdaa qiyaasuliqtiraani wahwa isagu alladii ka weeyaan dalla tusiyaa cala natiijati natiijada biquwatin quwu kugu tusiyaa natiijada ka quwo kugu tusiya ficil ahaan kooma tusiye quwa ahaanbuu kugu tusiyaa quwa ahaanbuu kugu tusiyaa maad garanaysaa natiijada ayaa maadde ahaan ugu jirta qiyaaska laakiin maadde iyo suuro wada socota ayaan ku jirin maadda ahaan ereyada ay natiijadu ka koobnaanayso ayaa qiyaaska laga helayaa laakiin natiijadoo sidaa un u habaysan ayaan meesha laga helaynin waad ifahanteen sow maaha waa bilquwa kolkaa fa minhu waxaa ka mida maa yudcaa mid lagu magacaabo biliqtiraani wahwe ladii ka weeyaan dalla tusiya cala natiijati natiijada biquwatin ayuu kugu tusiyaa quwo wakhtasa wuxuuna u gaar yahay bilxamliyati xamliyada xamliye mooyaane meel kale iqtiraaniga lagama helo iqtiraani waxaa loogu bixiyeyna ajzaadiisa ayaa muqhtarinoo xidhiidha oo waxaan u kala dhexdhexaynin istifna sida qiyaaska dambe qiyaasulistinaaiga dee aadatlistihna usoo kala dhex galo kani waa iqtiraani xamliyaduna u gaaryahay soo xamliye lama garanayo qadiyadda xamliyada waa la fahmaya kolkaa wakhtasa bilxamliya ereygan wakhtasa bilxamliya ah sheekhu uu qaatay culimo badan baa ka soo horjeeda bal e sawaabku ma aha wakhtasa bilxamliyada shardiyada waa laga helaa oo qiyaasuliqtiraanigu shardiyada wuu noqdaa laakiin ha noqdee waa qaliil kolkaa culimada barhkood waxay yidhaahdeen sheekhu markuu wakhtasa bilxamliya yidhi wuuba inkirayba inuu qiyaasuliqtiraanigu xamliyada galo oo kanunbuu gaar yahay buu yidhi kolkaa qowlkaasi waa baatil qolana waxay yidhahdeen ma inkirine markii ay qaliil noqotay qiyaasuliqtiraaniga in shardiye laga hela markuu qaliil noqday ayuu qaliilkii kalcadam oo kale ka soo qaaday waxaan jirin oo kale u ka soo qaaday kolka inkaar kama aha ee qiladeediibuu iska ayuu isilowsiiyey iska daayeyba wakhtasa bilxamliya xamliyada unbuu u gaar yahay sheekhana waa looga horreeyey saniican oo culimo kale ayaa tidhi wakhtasa bilxamliyada culimo kalea hortiiyey ayaa dariiqan martay fain turid haddaba haddaad doonto iminka waxayna tusinaya qaabka natiijada qaabka qiyaaska loo sameeyo qiyaaska la yskaga dhawaaqi maayo un lagu dhawaaqi maayo un bal hadda dhegayso qiyaasu inuu qaab leeyahy hadduu qaabku kaa xumaado natiijadaa xumaanaysa bal dhegayso waxaan idhi kullu insaanin ximaarun kullu insaanin xayawaanun kullu insaanin xayawaanun insaan kastaa waa maxay baan idhi waa xayawaan wa kullu ximaarin naahiqun labada qadiyadoodba mayna run ahayn labada qadiyadoodba mayna run ahayn kullu insaanin xayawaan insaan kasta sawma noolo waa nacam wa kullu ximaarin naahiqun dameer kastaana sawma ciyo waa run natiijadu maxay noqonaysaa dee waxaynu ahayn labada labada kale fogis ku soo qaad bay ahayd soo maahay natiijadu qaabka loo samayn jiray alinsaanu naahiqun soo maaha dee mayna been ahayn alinsaanu naahiqun waa been sababta keensatay miyaad garanaysaa inay been noqoto dariiqii loo baahnaa in loo sameeyo qiyaaska ayaynaan u samaynin oo markaan idhi alinsaanu xayawaanun waa sax laakiin ta dambe maxaa loo baahnaa inaan maxay ka bilaabo oon mawduuceega ka dhigo dee xayawaan inaan ka dhigay ahayd wa kullu xayawaanin jismun oo kale inaan idhaa bay ahayd wa kullu ximaarin un baan idhi oo mawduucii waxaan ahayn un baan soo qaatay wa kullu ximaarin naahiqun un baan idhi loomana baahno in kullu ximaarine wa kullu xayawaanin baa loo baahna alinsaanu xayawaanu wa kullu xayawaanin jismun falinsaanu jismun insaanku muna jismi ahayn muna jir ahayn ya saasaa loo baahnaa wuyna tilmaamaya qaabka loo tarkiibiyo fain turid haddaad damacdo tarkiibahu tarkiibkiisa haddaad damacdo qiyaaska qaabka laysku tarkiibinayo fa rakiban tarkiibi muqadimaatihi muqadimooyinkooga muqadimaatihi muqadimooyinkiisa calaa maa wajaba sidii waajibka ahayd muqadimooyinka sida waajibkaa u sameey buu ku leeyahay sida waajibka ah si la yaqaanu ka dhigayo wuxuu isleeyahay sheekhu rag buu kitaabkani una ugu horraynin oo wujuubka qaabka loo dhiso inay waajib tuhun buu sheegaye laakiin dariiqa naftiisii inooma caddaynin sababtuu caddayn waayo waa iska macluum buu leeyihi inay waajib tuhun anuan sheego wuxuu ku leey calaa maa wajaba sida waajibkaa u tartiibi oo isku tartiib isku tarkiibi sida waajibkiihi waa in qadiyadda hore maxmuulkeega ta dambe mawduuc looga dhigo intaa un weeyaan qadiyadda hore maxmuulkeegunbaa ta dambe mawduuc looga dhigaya fain turid haddaad doonto tarkiibahu tarkiibkiisa fa rakiban tarkiibi muqadimaatihi muqadimooyinkiisa calaa maa wajaba sida waajibkaa u tartiibi u tarkiibi wa ratib ilmuqadimaat muqadimooyinkana kala tartiibi oo suqradana xagga hore mari kubradana xagga dambe mari wandur haddana intaa kadib eeg saxiixaata saxiixa ah min faasidinka faasidkaa ka eg midna waa saxiix midna waa faasid mukhtabiran adigoo imtixaan ka qaadaya haddana wuxuu ku leeyahay qadiyadda ta saxiixaa iyo ta faasidka ah halkaa kasii kala garo oo kullu insaani naahiqun haddaan ka bilaabo warka ka war ya men dirtaba mayna ka kac ahayn maxaa sababay fa ina laazima almuqadimaat muqadimooyinka laazimkooga oo natiijadiihi bixasabi lmuqadimaati muqadimooyinka xisaabtooda unbu aatin ku imanaya hadday muqadimadu mar muqadimada maad garanaysa waxa muqadimo la leeyahay muqadimo muqadimaadkan lagu jamcinaya waa qiyaaskii qiyaasku unbaa laba qadiyadood ka kooban oo labadan qadiyadood ayaa mid kasta gaarkeyga muqadimo ay u tahay mid kastiba gaarkeyga muqadimo ay u tahay faina laazima almuqadimaat muqadimooyinka laazimkoogu waa natiijada eh bixasabi almuqadimaat kolba muqadimooyinka xisaabtooda ayuu aatin ku imanaya oo hadday muqadimadu been tahay isna been buu noqonaya inta badan haddii ay muqadimadu run tahayna isna run buu noqonaya inta badan weeyaan inta badan ayaynu odhanaynaa eeg laakiin waxaa laga yaabaa muqadimada oo been ah inay natiijadu run noqoto waa itifaaqi baa la yidhahdaa taas oo kale itifaaqi baa la yidhahdaa ay moogtahay itifaaqi ayay taas oo kale noqonaysaa tusaale ahaan alinsaanu xayawaanu sow run maaha wa kullu xayawaanin naaiqun xayawaan kastaana waa naaiqo u fikira mayna been ahayn natiijadu waa maxay haddaba bal natiijadu maan doonayaaye eg alinsaanu xayawaanu wa kullu xayawaanin naaiqun natiijada ii sheega mayna run ahayn natiijadii alinsaan naaiq insaankumuna naaiq ahayn fikira natiijadii waa run muqadimadiina waa been waa aalibka waa niga kule oo alinsaanu xayawaan waa run wa kullu xayawaanin naaiqun baa beenatay kullu xayawaanin naaiqun been weeya alinsaanu naaiqun bayna natiijadii noqotay faina laazima almuqadimaat muqadimooyinka laazimkoogu aatin wuxuu ku imanayaa bixasabi lmuqadimaat marba muqadimooyinka xisaabtooda unbuu kugu imanaya wamaa min almuqadimaat ka muqadimooyinka isagoo ka tirsan suqraa suqraa eeg muqadimada qaybta suqrada ah fayajibu waxaa waajiba indiraajuhaa in la dhex geliyo filkubraa kubrada inay dhex gelayso suqradu waa inay halkaa dhex gasho buyna yidhi kubrada macno ahaan waa inay u dhex gasho haddaba suqrada maad garanaysaa waa qadiyadda horaa suqro la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa eeg saddex xad ayaa meesha wada yaal saddex xad saddex xad baa yaal xad asqara iyo xad akbara iyo xad awsat ah saddexdaa xad baa meesha wada yaal xadka asqarka ah qadiyadda wadata maxaa la yidhaahdaa qadiyaddu hadday xad asqara wadato suqraa la yidhahdaa xadka akbarka ah qadiyada wadatana maxaa la yidhaahdaa kubraa la yidhaha xadka awsadka ata wadatana maxaa la odhanaya waa natiijo muhiimaddu waaba intaa saddex xad baa meesha ku wadayaan saddexdaa xad ta asqarka wadataana waa suqrada ta akbarka wadataana waa kubrada ta kalena waa awsadkana waa la xadfa isagaaba kuu sheegi doona awsadka waad iska xadfaysaa awsadka waad xadfaysaa waa ka xi- waa xidhiidhiyaha awsadku awsadku waa xidhiidhiyaha natiijada xidhiidhi labada qadiyadood xidhiidhinaya weeyaan iminka tusaale ahaan alinsaanu xayawaanun iminka alinsaanu xayawaanun midkee le- qadiyadda ereyadeeda kee kooban kee asqara xayawaanku waa intee ilah wax badan maaha insaan iyo xayawaan iska rabbi kee yar insaan baa yar maaha insaan baa yar de insaan baa aad u yar insaan baa yar haddaba eeg xadka asqarka iyo waa kee baad odhanaysaa xadka asqarkii waa insaan ee qadiyadda suqrada la yidhaahdaana waa maxay waa iyadani tuu ku jiro alinsaanu xayawaanun baa suqraa wa kullu xayawaanin wa kullu xayawaanin jismun baan idhi iminka wa kullu xayawaanin jismun halkaa maxaa yaala halkaa waxaa yaala mid akbar ah oo erey akbaraa meesha yaalla ereygan akbarka xad akbaraa yaalla xadka akbarkii waa maxay dee xayawaanku ma ogtahay kuu sii dhexgelaye jisminimada ah dhagxumuna jismi gidaarkii jismi baad ku ilaaqi kartaa kolkaa kan jismiga ayaa akbar ah oo xayawaankii baa sii dhexgalay soo saama ma ogtahay mubtadaha iyo khabarka qaacidadu siday tilmaanto inuu khabarku mar leeyahay wax caama mubtaduhuna uu yahay wax aa- naa- eh, wax yar muxamedun qaa'imun baan odhana qaa'imkani waa imisa yaa qaa'imteennan haddaan iswada taagna maynaan wada qaami qaa'im ahayn laakiin maxamedku waa aniga unde kolka waxa weeye khabarku marley waa caam waa shaamil haddaba kullu xayawaanin jismun kolkaan idhaha yaa shaamila oo caama imika imika xadka akbarka ihi waa jismun weeyaan qadiyadda kubradihiina waa tee waa tan wadatee kullu xayawaanin jismun taas ayaa qadiyad kubraa loo yaqaanaa suqradiina alinsaanu xayawaan bay ahayde moogtahay xadka la yidhaahdo awsadka xadka awsadka la yidhaha ma taqaanaa waa mukararka labada qadiyadood ereyga ku kala dhex jira weeyaan alinsaanu xayawaanun wa kullu xayawaanin jismun labadaa qadiyadood erey baa ayay wadaagaanay moogtahay erey bay wadaagaanay ereygay wadaagaan waa maxay may alinsa may natiijo anu ma rabo alinsaanu xayawaanun wa kullu xayawaanin jismun labadaa qadiyadood ereyba ayay wadaagaan xayawaan xayawaankaasna waxaa loo yaqaanaa xad awsat ah oo kan iyo kanbu udhaxeeya waa xidhiidhiye labada qadiyadood buu xidhiidhinaya haddaba eeg waxaad fahantay suqra way way taallaa meesha sow mahayn soo suqra ma taal kubrana sow ma taal xadka asqarka ama garanaysa alinsaanu xayawaan sow insaanka ma aha xadka akbarka ama garanaysa wa kullu xayawaanin jismun sow jismunka ma aha xadka awsadka ama garanaysa sow xayawaanka ma aha natiijada markaad doonaysid awsadkunbaa la xadfaa asqarka iyo akbarka unbaana la isgeliyaa asqarka iyo akbarkun isgeli alinsaanu xayawaanun asqarku muxuu ahaa insaan sow mahayn wa kullu xayawaanin jismunna akbarku muxuu ahaa jismun soo mahayn dee asqarkii iyo akbarkii un qaldiyad ka samee alinsaanu jismun maaha alinsaanu jismun weeyaan natiijadii waa asqarkii iyo akbarkii haddaan si kale u dhigno saasaynu u sharxaynaa oo asqarkii iyo akbarkii bay ayaynu ka dhigaynaa alfaacilu marfuucun sow qaacida maahayn maxaad odhanaysaa markaad iminka qaacidada mantiqi ka dhigaysid waa naxwe waayo mantiqani hamoodina cilmi gaara waa balaaqadii oon baranayno weeyaan waa cilmigii balaaqadoon baranayno ama sidee cilmi gaara ma aha sidiisaba cilmi meel taagan oo gaar oo la barto mantiqii ma jiro waxa weeyaan un qaacidadii naxwadood habaysid iyo qaacidadii mantiqood habaysid qaacidadii tafsiirkood habaysid qaabkaasay culimadan dambe u adeegsadeen nimankii falsafadii hore wax badan bay tirin jireen ma ogtahay qaabkaasaa loo soo adeegsaday oynu ogno caalamka intay intay gaaladu iyo mashaakil badan intay soo saaraan ayay muslimiintuna xagga khayrkun u leexiyaan iminka internetkana aynu ognahay sababtii loo soo saaray haddana iyo gaaladiiba iminka ka calaacalaysa oo ka cabanaysa oo ka qayliyaysa waayo muslimiintii xaggii kalun bay udhigeen kolka waxaa jira mantiqu waa nooca alfaacilu marfuucun haddii iminka aynu aynu mantiqayno aynu qiyaaskan ka keenno shakliga awelkaas aynu odhanaynaa waa inaan dee sameeyo asqarkii iyo akbarkii maaha zaydun faacilun zaydun wa kullu faacilin marfuucun haye natiijadii waa maxay zaydun marfuucun eg zaydun faacilun kolkaan idhaa asqarku mee asqarku sheekh waa zayd eg zaydun faacilun kolkaan idhaa waa zayd asqarku wa kullu faacilin marfuucun kolkaan idhaa akbarku mee waa marfuuc awsadkii mee xadkii mukararka ahaa waa faacilka de zaydun faacilu wa kullu faacilin marfuuc faacilka weeyaan haddaba faacilkun meesha ka saaro asqarkii akbarkun isgeli zaydun marfuucun mayna zaydun marfuucun noqonaynin waa zaydun marfuucun qaabkaasay noo noqonaysaa aynu ka baxno hadda aynu ku soo noqonno wamaa min almuqadimaati ka muqadimooyinka ka tirsan ee suqraa suqraa fa yajib waxa waajiba indiraajuhaa indiraajkeega inay inuu indiraajo filkubraa kubrada dhexdeeda eeg asqarku waa inuu akbarka dhex geli karayo asqarku waa inuu maxay dhex geli karayo akbarka oo iminka zaydun faacilun kolkaan idhaa wa kullu faacilin marfuuc zaydkani muna marfuuc noqon karin de ya arzaydku muna marfuuc noqon karin wuu noqon karaa laakiin marfuucu zayd muu noqon karaa kullu marfuucin zaydun maan odhan karaa kullu marfuucin zaydun waa khalad waayo dee marfuucii iminka aan asqarka ka dhigtay ayaan akbarkii zaydka i ahaa aan dhex geli karaynin oo kullu marfuucin zaydun haddaan idhaa been bay noqonaysaa marfuuc kastaaba waa zayd dee cali baa marfuuc noqone ma zayd buu noqonayaa markaa waa maya وما كان من المقدمات مقدموين كي كيو كترسن صغرا صغرا فيجب وحواجب اندراجها اندراج كيس في الكبرى كبرى واندراجيو وذات حد حدك كو صاحبك اصغر اصغر كا وحو تنوينيه ما غرانيسا ولي ضروره وذات حد حدك كو صاحبك اصغر اصغر كيه صغراهما صغردود ويان قضيه صغرده واكي حدك اصغر كاتس سيدته ويان وذات حد اكبر حدك اكبر كاتس تو صاحبك هنا كبراهما كبردود ويان لبدا قضيهود كبردودنا حدك اكبر كابي سيدته هذا هو اصغر اصغركم فذاك كاسي ذو اندراج وحو اندراج إيه قليد أساحيب ذو اندراج قليد بأساحيب يهو أكبر كقالو ووسط وسط ونتيجة كل كلكين يا موقتها وأصغر أصغر فذاك كاسي ذو اندراج اندراج بأساحيب يهو كل يجيب قليا ووسط وسط كان يلغى ولا حد فيا لدى الانتاج مركز نتيجة سمينيسي أوسط كينا ماشي كسار أصغر كي أكبر كينا يسجلي ميونا يسجل نتيجة دي ناس ماينين إمك كلمة كستون كو هذا الله وتجرني سيبانو ملاينا يا محمد حي وكل حي متكلم ها ده متكلم لها ها محمد حي وكل حي متحرك محمد متحرك ونتيجتي sida ugu fudud ay u dhalanayso weeyaan sida ugu fudud ay u dhalanayso laqmadaan markii soo yarsaarna in alqiyas qiyas ka suwira waxa la iska tarkiibiyay min qadaaya qadiyooyin badan mustalziman xaalo u yahay mid laazimsanaya bidaati daata ahaan u laazimsanaya qowlan qowl qowlka oo aakhara kale ثم القياس قياسك عنده مناطقه عندي قسمان لبو ككوبن yahay فمنه waxa kamida ma yudca mid lagu magacaabo bil iqtirani lagu magacaabo wa huwa iqtiranigu alladhi ka wayan dalatu siya ala natijati natijada bi quwwatin kutusiya quwwadu wa suluhiyada waqtasa wuxuu ku gaar noqday bil hamliyati hamliyada ayuuna ku gaar noqday فإن تريد هذا دون تركيبه تركيب كيسا إلا يستركيبه فركبا تركيب مقدمات مقدموين كيسا على ما وجب سيدي واجب كهيدو تركيبي وراتب ترتيب المقدمات مقدموين أو انظرا إيك صحيحة كصحيحة من فاسد فاسد كإيك مختبرا نضيق وامتحان قاضية فإن لازم المقدمات مقدموين لازم كوغو بحسب المقدمات مقدموين حسابته ذا أي آت كو إيمان ياي وما من المقدمات مقدموين كإساقا كتر سنك صغرى صغرى فيجب وحا واجب اندراجها إنو نحقل في الكبرى كبرى وذات حد حدك أو صاحبك حدك أصغر أصغره صغرى صغراهما صغر ضويان وذات حد حدك أو صاحبك أكبر أكبر هنا كبراهما كبر ضويان واصغر اصغر فذاك كاسيدون دراج قليد بوساحيب yahay wa wasat wasat kana yulqa wala hadfa ya la dalintaaj kulki natiijada la sameeyo halka hayno ugu joog insha Allah ta'ala